hooyada xabaanaynteeda iyo xanaanaynteeda meesha ay ka baxdo cidda meesha soo gelaysaa inuu yahay aabbaha inuu yahay maxaa xadiidkan markaa habaryarta loogu dhiibay de waa haddii ilmihii aanu aabba lahayn amaba se aabbihii uu maqan yahay cidda meeshii hooyada u geli kartaa waxay noqonaysaa habaryartii waxa uu leeyahay sheekhu raximahullah uma dabeetana yucayinu waxa uu magacaabaya alxaakimu xaakimkii dadka u telinayay min alqaraabati qaraabada wuxuu ka magacaabaya man ra'aa ka uu ku arko fiihi dhexdiisa salaaxan wanaag uu ku arko oo haddii meeshii dadkaasi aanay jirin ilmihii yaraa aabba ma leh hooye ma leh habaryar ma leh dadkii kale wax adilla ah oo ratibaysaa ma jirto fuqahada qaarkood waxay yidhaahdeen soo aabba iyo hooye iyo habaryar adiladu may sheegin saddexdaa dadka kale sidii ay ugu soo kala dhowaayeen ayay markaa ugu kala dhowaanayaan ilmaha yar xanaanayntiisa oo ciddii hooyada ugu dhowaydo ayaydiya ayaa xaq u leh saasoo kale aabbaha marka la yimaado dee ilmaha yar awowgiibaa meesha soo gelaya oo aabbaha aabbihii oo bimacanaa ilmaha yarna awow u noqonaya ayaa ugu soo dhow laakiin tartiibta noocaasa wax daliil loo tusinayaa ma jiro ilmaha yar cidda maslaxadiisu ay ku jirta ayumaa markaa loo eegaya maslaxadda la eegayana waa ta diin ahaaneed iyo ta adduunye ahaaneedba labadaba qofka ilmaha yar maslaxadiisa diineed iyo ta adduunye ka talinaya ayuu xaakimku odhanaya aduu ilmaha yareen aabbo iyo hooyo iyo habaryartoon aan lahayn adigu hayoo ka warhay saas ayuu odhanaya waxa uu leeyahay sheekhu raximahullah wa bacda buluuqi sini alistiqlaal madax bannaanida da'deeda markuu ilmaha yari gaadho da'du uu madax bannaanaanayay macnaa mid mumayisoo wax kala soocaya uu ahaa yukhayaru sabiyu ilmihii yaraa waxaa la kala dooransiinayaa bayna abiihi wa ummihi aabbihii iyo hooyadii intaa la leeyahay hooyadii baa haynaysa inta aanay guursan kadibna aabihii kadibna habaryartii waa inta ilmaha yar aan waxba kala soocahayn laakiin marka uu noqdo ilmaha yar mid wax kala soocaya oo aabbihi iyo hooyadii kala yaqaana aabbihiyo hooyadii halkaa lasoo fadhiisinaya waxaa leeyahay kaasi waa aabbaha kaasina waa hooyada kaa doonaysa adigu raac hadduu aabbihii gacanta qabsadona hooyadii kama daba hadli karto haddii hooyadii uu raacana aabbuhu shaqo kuma laha xadiidu abi hurayra cinda axmed wa ahli sunan ayaa masaladayna tusinaya ana nabiya calayhi salaatu wasalaam khayara ghulaaman bayna abiihi wa ummih rasuulku calayhi salaatu wasalaam ina yar ayuu kala dooransiiyey inuu aabbihii raaco iyo inuu hooyadii markaa raaco waxaa markaa meesha imanaysa bal haddii ka warran aabbihii markaa muslim uu yahay hooyadiina ay tahay gaalad yuhuudiyada ama ay tahay nasraaniya rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa masaladaasoo kale loola yimi takyiirkii ayuunbuu sameeyey hooyadii oo nasraaniyada iyo aabbihii oo markaa muslima laakiin rasuulku waa duceeye wuxuu yidhi allahuma hdihi ilaahu ilmaha yar hanuuni maxaa labada ka wanaagsan ilahu ku toosi fadahaba ilaa abiihi ilmi yara xagga aabihii buu u kacay oo islaantii muu raacin marka haddii dee hooyadii ay tahay nasraaniya aan diinta ka kharibahayn oo aan fasaadinahayn ilmihii yaraa markaa hooyadii hadduu doorto hooyadii baa la raacinaya laakiin haddii hooyadii ay tahay gaalad ilmihii yaraa kharibaysa ama ay tahay muslimad faasiqada oo ilmihii yaraa kharibaysa ilmaha yar markaa lama raacinayo waayo ilmaha yar waxaa hooyadii loo raacinayo ama aabbihii loo raacinayaaba waa maslaxadiisa wanaaggiisa laga talinaya maqsadka shareecadu ay ka leeda waa ta markaa haddii hooyadii la raacin lahaa ilmaha yar wanaaggiisa aanu ku jirin diineed oo kii asaasiga asalka ah markaa lama raacinayo oo qasdigii shareecada ayaa lumaya oo meesha ka baxaya qaala raximahullah kitaabu lbayc iibka kitaabkii lagaga hadlayo weeyaan kani kitaabka baycu markaa waa muhim waa mucaamalaadka muhimka ya maxaa hadhay finish fain lam yuujad buu leeyahy sheekhu haddii aan la helin markaa aabbaha iyo hooyada la kala dooransiinayo ilmihii yaraa markii uu uu noqday mid wax kala soocaya aabba iyo hooyo la kala dooransiiyaa ma jiro maxaa markaa la samaynaya akfalahu waxa uu markaa kafaalo siinayaa man kaana lahu ka ay ku sugan tahay fii kafaalatihi ilmaha yar kafaalaqaadu kafaalaqaadi maslaxatu maslaxa ay ku sugan tahay ayaa xaakimku markaa uu siinaya o odhanaya ilmaha yar adigu hay oo ka war hay wuxuu leeyahay sheekhu raximahullah bayca halkan almuctabaru fiihi bayca waxaa la tixgelinayaa dhexdiisa waxa weeyaan mujaradu taraadi labada qof inay kala raalli noqdaan walow biishaaratin raalli ahaanshahaasi tilmaanbaha lagu garto ishaaradaasoo ka soo xaasishay min qaadirin mid kara cala nutqi dhawaaqa waxaa sheekhu halkan uu kaga hadlayaa oo uu ku bilaabay kitaab ulbuyuuc marka wax la kala iibsanaayo miyay jiraan hadallo wax lagu kala iibsado oo iyaga la'aantood aanu bayci ansax ahayn fuqahada qaarkood markaa hadallo ayay sheegaan bictuka iyo qabiltu markaa baycahu waan kaa iibiye iyo waan aqbalay markaa iibsigiisa hase haatee sheekhu wuxuu leeyahy waxaasi shardi maaha shardigu waxa weeyaan labadaa qof ee wax kala iibsanayaa inuu mid waliba iibkaa raalli uu ku yahay iibkaa inuu raalli ku yahay maxaa lagu garanayaa inuu hadal raalli aanshihii tusinaayo uu ku dhawaaqo amaba inuu ishaaro iyo tilmaan uu bixiyo ama waxaa lagu garanayaa tusaale ahaan meel hadal looga baahan yahay dee inuu iska amdo sida bayculmucaataa oo kale lacagtii baa loo dhigay alaabtiina waa la qaatay lacagtii uu maqalka iskaga rito waa iska aamusay waa daliil tusinaya inuu iibkaa raalli ku noqday marka waa inagii kusoo marray qawaacid alfiqiya siiqaat alcuquud siiqooyinka caqdiga ama beyx ha noqdo ama mid kale ha noqdo ay ku guntamaan maaha siiq waxa weeyaan laynagu addoonsado tacabudiya oo aan laga gudbi karin waxaa loo celinayaa siiqaa iyo hadallada mucaamalaadku ay ku guntamaan dadka curfigooda iyo caadadoodaa loo celinaya hadal kastoo markaa la bartay qofku marka wax uu iibinaya inuu isticmaalo hadduu isticmaalo kii kalena uu isticmaalo hadal ama ficil loo bartay qofku markuu wax iibsanayo raalli uu ku yahay inuu isticmaalo dee sidaasi ayaa baycuu ku ansaxaya laakiin ereyo gaara oo dadka waajib ay ku tahay inay isticmaalaan ma jirto shekhul islam ibnu taymiya raximahullah waxaa masalada marka uu kaga hadlayaa kitaabkiisa la idhaahdo alqawaacid annuuraaniya halkaasi ayaa uu ku tafniidinayaa hadalka markaa fuqahada qaarkood ay shardiyeen nudqiga dhawaaqa weliba dhawaaq lagu dhawaaqo siyaq gooniya adilada markaa hadalkan sheekhu halkan uu ku tilmaamay tusiisay waa farabadad ilaa an takuna tijaaratan can taraad buu ilahay wuxuu u shardiyey markaa ilaahay tijaaradiiya wax kala iibsigii raalli ahaansho waxaa kaloo rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu yidhi inama albaycu can taraad iibku waxa uu markaa ka soo xaasila un raalli ahaansho labada qof iibka ay raalli ku noqdaan raalli ahaanshaha markaa wax kastoo tusiyeyba ha tusiyaan ama qowl ha tusiyo ama ficil ha tusiyo qowlkaasi noocu doonaya ha noqdo ficilkaasina nooca uu doonaya ha noqdo intaa kadib halkan sheekhu waxa uu kabilaabmay ka bilaabayaa albuyuuc almuxarama ashyaada iibkooda la xaaraantimeeyey oo la mamnuucay wuxuu leeyahy sheekhu walaa yajuusu ma bannaana baycu lkhamr khamrigii in la iibiyaa ma bannaana waxau yihi rasuulku alayhi salaatu wasalaam ina allaha xarama bayca alkhamri waalmaytati waalkhinziiri waalasnaam ilaahay waxa uu xaaraantimeeyey in la iibiyo khamrigii iyo baktigii iyo doofaarkii iyo asnaamtii oo ah waxa ilaahay sukadii la caabudayo waa xaaraan markaa in ashyaada noocaasiyo la iibiyaa iyo waalmaytati baktigii iyo waalkhinziiri doofaarkii iyo waalasnaam sanamadii iyaga markaa iibkooda inuu xaaraam yahay xadiidkaasi saxiixaynka ku jira min xadiidi jaabir ee aynu akhrinay ayaa tusiyey waxaa sheekhu leeyay waalkalb aygii in la iibiyana waa la mamnuucay wa xadiidu ibnu mascuud nahaa rasuulu llahi can thamani alkalb wuxuu leeyay rasuulku waxa uu diidey ayga in la iibiyo dabeetana la cuno markaa xoolihii iyo dhaqaalihii ka soo baxay iibkiisa xadiidu jaabir baa la mida nahaa can thamani alkalb waa diiday rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayga in la iibiyo waxa imaamu nasaa-i raximahullah uu soo saaray nahaa rasuulu llahi can thamani alkalbi ilaa kalba saydin rasuulku waa diiday ayga in la iibiyo ilaa aygii lagu ugaadhsanaya mooyaane laakiin riwaayaddani waa riwaaya markaa daciifa sida ahlucilmigu ay tilmaameen sida awgeed aygu ama ha ahaado mid aan carbisnayn ama ha noqdo mid carbisan oo wax taraya oo ugaadh qabanaya ama meel ilaalinaya in la iibiya waa mamnuuc bal waxay leeyihiin a'immada fuqahada qaar ka midii ayga iibkiisa la xaaraantimeeyey ee u horreeya ama waa ayga carbisan waayo ayada kale dee inta badan cidba ma kala iibsato ayada la kala iibsado waa ayada markaa tababaran marka marka la yidhi nahaa rasuulullah can thamani ilkalb ayga u horreeya ee nahyigaasi uu ku dhacaya waa ayga carbisnaayo faa'ida markaa ay ka soo baxaysay wasinawr buu leeyahy sheekhu iyo bisadi bisadiina in la iibiyo waa la mamnuucay waxaa markaa uu deliishanaya xadiidu jaabir fii saxiixi muslim nahaa can thamani alkalbi wasinawr rasuulku waxaa dii wuxuu diiday in la iibiyo aygiyo bisada laakiin xadiidku ha ku jiro saxiix muslim ee waxa uu ka mid yahay axaadiida muntaqadka macnaa axaadiida muslim lagu qabsaday ee a'immadu ay daciifiyeen a'immada markaa daciifiye waxaa ka mida imaamu axmed baa ka mid a daara qutni ayaa markaa daciifiyey alilzaamaat watatabuc kitaab la idhaha buu leeyahy daara qutni oo markaa uu raacraacayo oo uu ka daba tegaayo axaadiida markaa bukhaari iyo muslim ay tilmaameen ee daciifka ah wax markaa lagu waafaqay isaga iyo waxaan lagu waafiqinba waa leeyihi waxaa kitaabka markaa taxqiijiyey shaykhuna abu cabdiraxmaan raxmat ullaahi calayh waxaa daaraqudni markaa uu xukumay xadiidkan jaabir asawaabu fiiha alwaqfi inuu yahy inuu yahay kalaamkii jaabir hadalkii jaabir oo aanu ahayn hadalkii rasuulka sala allahu aleyh wasalam saasoo kale ibnu rajab baa daciifiyey jaamic alculuum walxikamku kaga hadlaya ibnu cabdilbar imaamu alkhaaabi raximah ullah imaamu tirmidi imaamu nasaa-i aimo badan ba markaa daciifisa markaa bisadda iibkeeda wax mamnuucaya ma jiraan ee arrinkooda wuxuu noqonayaa un bisadda haddaanay qiimo lahayn waxaan qiimo lahayn in la iibiyaa ma banaanaba haddaan iminka xantoobe ciida suuqaa ka soo daro oon kudhaha boqol dollar iga siiso ood boqol dollar i siiso iibkaasi ma banaanade waayo waxaan qiimo lahayn baan kaa iibinaya ama xabad beriisa intaan soo qaado aan ku idhaahdo xabaddan beriiskaa iga iibso waxaan qiimo lahayn in la iibiyaa ma banaana leanna waa min baabi idaacati almaal bisaddu haddaanay wax qiimaa lahayn in la iibiyaa ma banaana hase ahaatee haddii ay qiimo yeelato bisaddu in la iibiyaa waa bannaanta waana sida jumhuurta culimmadu ay ku tegeen culimmada badankoodu seeba qiimo ku yeelanaysa waxay qiimo ku yeelanaysaa mar dee waxaa dhici karta dhulka qaarkood inu ilaahay jiir ku sallido mar baa jirtay bisada halkan hargeysa laga qaadi jiro yiir oowa la geen jiray intaa jiirka uu ku farabatay marka xaaladaasoo kale hadday dhacdo meel jiirka uu ku farabato bisadihiina ay ku yaraadaan dee haddii dadka meeshaa degani bisada iiba ay soo doontaan dee in laga faasaxo laga iibiyaa bisadii dadku ay lahaayeen kuwa la wada leeyahay dee dhulkaa iska jooga maaha kuwaa qofku inuu iibiyaa dee laa yajuusu lahu laakiin bisadii isaga uu rabaystaye guriga u joogtay inuu qof ka iibiyo xaaladaasoo kale ku intifaacaya waa bannaan tahay maadaama xadiidkuna daciif uu yahy wuxuu leeyahay sheekhu waddam dhiiggii ayaa iibkiisa isagana la xaaraantimeeyey waxayna tusinaya xadiidu abi juxayfa fi saxiixayn ana rasuula allahi xarama tamana dam rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu xaaraantimeeyey dhiiggii in la iibiyo deeta lacagtii ka soo baxday la cuno waxaa markaa abu juxayfa hadalkan uu yidhi wuxuu soo iibsaday nin addoon ah oo dadka toobi jiray deetana waxa uu jajabiyey ninka addoonkaa qalabkii dadka uu ku toobi jiray kadib wuxuu sheegay xadiidkana waxa uu yidhi waxaan u jajabinayaa qalabkiisan rasuulka ayaa diiday dhiigga in la cuno manaa dhiigga in dee la iibiyo qiimihiisa la cuno markaa addoonkanna wuxuu ka shaqaynaya waa dhiigo dhiig baa dee inta uu kasoo shaqeeyo dabeetana uu keenayaa lacagtii lacagtaasaanay markaa iisoo gelin qalabka waan ka jajabinayaa buu idhi marka waxa isweydiin leh damu lxijaama qofkii inta la toobo lacagta laga qaataa ma xaaraan ba rasuulku calayhi salaatu wasalaam kasbu lxajaam wuxuu ku tilmaamay khabiir ninka xajaamkaa kasbigiisa iyo waxa uu qaadanayo wuxuu ku tilmaamay inuu yahay mid khabiir adilada qaarkeedna waxay tusinaysaa in rasuulku calayhi salaatu wasalaam la toobay qofkii toobayna uu wax siiyey markaa taasi waxay tusinaysaa khubsiga lagu sheegayaa inaanu ahayn bimacnaa inuu xaaraami waayo hadduu xaaraam yahay dee rasuulku calayhi salaatu wasalaam muu bixiyeen ee macnaheedu waxa weeyaan waa shaqo hoosayso oo liidato oo dee waxa laga qaadanayaana markaa wax fiican oo hunguri mar leh aanu ahayn saa weeyaan macnaheedu saa ogeed rasuulku calayhi salaatu wasalaam nin markaa addoon wax tooba lahaa waxa uu yihi waxa uu kuu keeno waxaad siisaa awrta kuu dhaamisay iyo waxaasi ana waa waa raashin iyo cunto liidata risqi liita weeyaan waxa qofku intuu dad toobay deetana dhiiggaa u ka qaatay waxaa markaa calooshaada hageline awrta iyo waxaasi intaad bal iyo caws iyo wax u siiso kuwaasii buuri rasuulku sala allahu alay wasalam dhiigga markaa xaaraamta ah in la iibiya ay xaaraamta tahay dee waa dhiiggan dadka ku jira qofku dhiiggiisa inta uu shubo inuu dhahdo waan iga iibsada shan boqol oo cc ama waxayan kun cc iga iibsada hada xaraam wey laa yajuus waa rasuulka calayh salaatu wasalaam thamanu dam dhiigga qiimihiisa in la cuno ayaa uu xaaraantimeeyey oo uu diiday waxa uu leeyahy sheekhu raximahullah iyo wa casbi alfaxli kii qoodha ahaa markaa biyihiisa in la iibiyana rasuulku waa diiday oo haddii waxa weeyaan awr qoodha aad leedahay inaad ninka tidhaahdo hadduu ku dhaha war niya awr qoodhi geeli iguma jire geeliina dee sanadkan inuu ii rimaa baan doonayaa awrka qoodha waxa weeyaan iga kireen way kirayn jireen moogta s wuxuu leeay toban cisho geela ha kusoo abaahiyo waxaad siisaa markaa laba waxar ama laba naylisi muxuu iibiyey ninkaas dee awrkiisa biyihiisii buu iibiyey saasoo kale awrkii de waxaa la mida orgigii baa la mida wankii baa la mida waxaa la mida saasoo kale waxa weeyaan fardihii dameer almim waxaasoo dhan xayawaan oo dhan in biyahooda la iibiyaa waa mid mamnuuca aan bannaanayn rasuulka calayh salaatu wasalaam nahiyey xadiidkuna wuxuu ku jiraa fii saxiixi muslim laakiin rasuulku waxa uu baneeyey rakhasa fi lkaraama karaamada macnaheedu waa maxay haddii nin awrkaagii uu kaa kaxaysto oo geeliisa uu kaxaysto adigoon adigu aan waxba u shardiyin oon odhan intaa isii oo iga iibso oo iga kirayso haddii isagu min baabi alkaraama xagga sharafta isagoo ka raacaya uu wax iska kaa siiyo taa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa xalaaleeyey sida ku jirta fi sunani tirmidi min xadiidi anas ana rajula qaala ya rasuula allah wainaa nutriqu alfaxla fanukrimu farahasa lahu rasul alayh salatu wasalaam fi lkaraama waa xadiid saxiixa asaxiixu lmusnad mima laysa fi saxiixayn ayaa uu ku tilmaamay markaa shaykhuna alwaadici raximahu llah wa kulu xaraamin shay kasta oo xaaraama in la iibiyaana waa xaaraam wey waa mamnuuc shay kasta oo xaaraama in la iibiya shayga xaaraamtaa in la iibiyaa waxay markaa xaaraam noqonaysaa marka loo loo iibinaayo in loo isticmaalo sidii loo xaaraantimeeyey ama qaabkii loo xaaraantimeeyey loo diiday tusaalahaan imika dameerahan dadku ay dhaqdaan in la qashaameeye bannaanta waa xaaraam soo maa dee haddii nin aad ka iibiso suu u qalo xaaraan bay noqonaysaa laakiin dameeraha lama xaaraantimayn dee in lagu shaqaysto in wax lagu rarto in beer lagu qoto in waxa weeyaan dadku ay fuulaan lama diidin haddii nin markaa uu kaa iibsado si wejiyada xalaasha u isticmaalo dee waxay noqonaysaa iibinteedu xalaal marka ashyaada la xaaraantimeeyey waa laba nooc shay markaa la xaaraantimeeyey oo markaa si xaaraama mooyaane si xalaala aan looba isticmaalinba kaa iibkiisa mutlaqa muu mamnuuciyi iyo shay la xaaraantimeeyeoo aan guud ahaan loo wada xaaraantimayne in siyaabaha qaarkood loo isticmaalo la xaaraantimeeyey shaygaa markaa sidii la xaaraantimeeyey in loo isticmaalo in awgeed loo iibiyo ayuunbaa mamnuuca laakiin dhinacyadii kale uu xalaasha ahaa xalaasha u ahaa cid u isticmaalaysa haddii laga iibiya maxay noqonaysaa mid xalaala oo bannaan ashyaada shareecadu ay mamnuucday ay diiday iibkooda waxaa sheekhu markaa uu ka soo hadlay wuxuu ihi walaa yajuusu baycu lkhamr khamriga in la iibiyaa ma banaana iyo walmeyta baktiga iyo walkhinziir doofaarka hataa gaalo in laga iibiyaa ma banaana dee inaad bakti gaalo ka iibiso ama doofaar ama khamri aad ka iibiso ama asnaamta kuwa caabudaya inaad ka iibiso bayceedaa la xaaraantimayey ciidda la doonayaba ha laga iibiyey walkalbi aygii baa la mamnuucaye wasinawr bisadi bisada waa tilmaanay xadiidka kusoo arroray inuu daciif yahay asalkuna uu yahay haddii lagu intifaacayo waxtar ay leedahay iibkeedu inuu bannaayay wadam dhiiggii baa la diiday in la iibiyo wa casbi alfaxl qoodha markaa biyaheeda in la iibiyona waa la diiday waayo dee qarar baa ku jira oo hadduu idhaahdo awrkaaga toban maalmood iga kiree dee tobankaa inuu awrku iskaba daaq tegiyo inuu geela shaqo ka qaban lama oga hadduu idhaahdo waxa weeyaan waxaad iga kiraysaa abaahiga geela uu abaahinayo mar kastoo xaal uu ii abaahiyaba intaa iga qaadana dee abaahigiisaasi inuu waxtar yeelan doono hashu ay ku rimi doonto iyo kale war lagama hayo jahaala markaa ku jirta iyo qarad saa awgeed baa la mamnuucay oo la diiday wa kullu xaraam shay kastoo xaaraama in la iibiyo waa la diiday taa waxaynu tilmaannay ashyaada xaaraamtii inay u qaybsanto ashyaa dhinacnaba in lagaga intifaaco shareecadu aanay bannayn kuwa iibkoodu waa mamnuuc iyo ashyaa shareecadu dhinacyada qaarkood ay ka mamnuucday meelaha qaarkoodna in lagaga intifaaco ay bannaysay ashyaadaa haddii loo iibinaayo in loo isticmaalo dhinacii mubaax ahaa lagaga intifaacayey waa bannaan tahay marka sida dameerihii oo kale haddii loo iibinayo in la qasho dee waa xaraam dameerihii dadla joogta ahaa haddii loo iibinaayo in waxa weeyaan la rarto ama si kale loogu intifaacana xalaal bay noqonaysaa wuxuu leeyahay sheekhu wa fadlu lmaa biyo dheeraadkood in la iibiyana waa la mamnuucay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa diiday biyo dheeraadkood in la iibiyo nahaa can bayci fadli lmaa rawaahu axmed wa abu daawuud wa kayruhuma rasuulku waa diiday fadlu lmaa biyo dheeraadkood macnaa biyo qofka xaajadiisa iyo baahidiisa dheeraadkaa inuu iibiyo inta badanna qofku hadduu wax iibinayo wax baahidiisa dheeraadkaa ayuunbuu iibiyaa xadiidkaasi waa waa waa itlaaqay isagu waxaa saxaynka ku soo aroortay laa yumnacu fadlu lmaa liyumnaca bihi fadlu lkala biyo dheeraadkood lama iibinaayo si dadka looga mamnuuco loogu diido deegaanta iyo daaqa oo ninku waxa weeye waxaa dhici karta in dee biyaha dooxaba uu xidho isagu idhaahdo waar iga iibsada sababta u kaliftayna ay tahay in meeshaa dadku ay uga guuraan biyo la-aan maray ka dhacday biyihii isagu uu xidho markay dadu ka guuraanna dabeeto daaq iyo deegaantii meeshaa ka baxday xoolihiisu markaasi ay u hadhaan waxa haddaba isweydiin leh biyaha la diiday in la iibiyaa waa biyahe biyaha ilaahay subxaana wa tacaala uu keenay cidina aanay shaqo ka qaban ama ha noqdaan waxa weeyaan kuwa durduraaya ama kuwa dhijaamaha iyo markaa waraha iyo balliyada gale ha noqdaan kuwaa in la iibiyaa waa xaaraam waayo lama kala laha dee cid gooni u lihi ma jirto inuu qof dooxa iska xidhu idhaahdo waan iibinayaa biyaha ama biyaha markaa gala meelahaasi balliyada iyo dhitaamaha ilaahay uu sameeyey subxaana wa tacaala in la iibiyaa waa mamnuuc waxaa kaloo mamnuuca bay idhahdeen culimmadu hadduu qofku ceel qodo biyihii ceelkaa ka soo baxayay inuu iibiyaana waa mamnuuc sababtuna waxay tahay waayo biyahaasi soo maaxitaankoodu ilaahay subxaana wa tacaala ayaa sabab u ah ilaahay baana dee ka shaqaynaya oo qodaalka ceelka uu qoday isagu maaha mid ilooba iloo biyo keenaya haddii ceel kasta uu qodo oo ilaahay subxaana wa tacaala aanu biyo ka soo dayn dee qofku wax biyaa markaa isagu ma keeni karo laa yumkin hase ahaatee biyuhu haddii ay yihiin biyo qofku isagu inta uu ka shaqeeyo weel uu ku shubtay sida tusaaleaan waxa weeyaan barkadihii oo kale ama dee booyaduu ku shubay ama taangii uu ku shubtay biyaha caynkaasiya in la iibiya waa bannaan tahay waxaa u daliilay in la iibiya inay bannaan tahay rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam annaasu shurakaa fi halaat dadku saddex shay shurakay ku yihiin macnaa ma kala laha saddexdaa shay waxaa ka mid ahaa biyaha iyo xaabada haddana rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi midkiin inuu markaa qaato xadhig oo xagal xaabaa uu keeno oo uu iibiyo ayaa uga khayr badan inuu dadka wax weydiisto oo su-aashaa wax uu ku helo ama wuxuu ku waayo marka isagoo rasuulku tilmaamay xaabadu inay tahay wax la wadaago ayaa haddana waxa uu tilmaamay marka qofku isagu xaabadii hawl uu gala uu ka soo shaqeeyo uu keeno inuu iibiyaa inay bannaan tahay biyuhuna marka waa la mid xaabada dee kaymaha taalla hadduu qofku idhaahdo kayntaasi aniga ii xidhan tahay xaabadooda xaabada kaynta aniguunbaa iibinaya taasi waa mamnuuc waayo dadku way wada leeyihin laakiin hadduu xadhi qaato ama awrkiisa kaxaysto ama dameerkiisa ama gaadhigiisa xaabadii uu soo guro magaalada uu keeno markaa waa iibin karaa saa xadiidku uu tusinayo biyihiina waa la mid biyaha ilaahay dhulka uu dhigay qofka idhaahdo waan iibinaya laga yeeli maayo waa mamnuuc laakiin biyaha waxa weeyaan qofku uu ka shaqeeyey isagu weel uu ku shubtay inuu iibiya waa u bannaantay waxaa isweydiin leh haddii uu u yimaado qofkii biyaha haysta uu ka shaqeeyey qof markaa harraad u dhimanaya oo xaalatu daruuro gaadhsiisan inuu ka iibiyaa ma bannaanta xaaladaana inuu ka iibiyaa ma bannaana li'annahu qofkan inuu badbaadiyo oo uu inqaadiyo ayaa waajib ku ah qofkuna inuu shay waajib ku ah ka qaato ciwad iyo beddel mid u bannaan markaa maaha oo shardi uu uga dhigo laakiin qofku haddii biyaha uu u baahan yahay xaaja ayuu qabaa xaalatu daruuro ma gaadhsiisna oo dhiman maayo isaga laftiisa ayaa le markaa war biyaha iga iibiyo baayacaya xaaladdaa inuu ka iibiyaa waa bannaan tahay wuxuu leeyahay sheekhu raximahullah wamaa shaygiina in la iibiyaa ma bannaana fiihi qararun ay ku jiro markaa qarar iyo dagniin iyo khasaare oo qofkii markaa inuu ku khasaaro laga baqanayo waa kuu tusaaleeya wuxuu ku yidhi kasamaki waa sida kalluunkii filmaa kalluunkii markaa waxa weeyaan biyaha ku jiray inuu qofku yidhaahdo warbaddaasaan quusayahay kalluunka aan ka soo saari doono iga iibso iminka lacagtaysii sugsheekh ma bannaano taas laa yajuus leanna waa baycu lgharar rasuulku calayhi salaatu wasalaam nahaa can bayci algharar bayca markaa qararka iyo khasaaraha xambaarsan ee qofki uu yahay daa'ir bayna algunmi waalgurm inuu khasaariyo inuu faa'iido uu dhex wareegayo inuu wixiiba helo wixii laga iibinaya inuu helo iyo inaanu helin iibkaa qofku uu dhex wareegayo iibka caynkaasi mid bannaan maaha waxaa la mid ah inuu qofku iibiyo markaa addoonkiisii baxsaday awr uu lahaabaa ka luma markaasu uhi awrkaa iga luma iga iibso awrkii maba hayaba qofkii markaa awrkaa iibsaday dee khasaare iyo faa'iiduu dhex wareegaya inuu awrkii heluu faa'iidana waa dhici karta inuu waayo oo khasaarana waa dhici karta waa bayculqarar ma bannaana bayculqarar maxaa loo diiday dadkaa masaalixdooda la ilaalinaya sababta labaada loo diidayna waxa ay tahay dadka ayaa waxa weeyaan la rabaa walaaltinimadooda iyo wanaagga dhex yaalla inaanu dhiman waayo bayculqarar muxuu keenaya isqabsashuu keenaya ninkii yidhi baddaan quusiyeen kalluun ka soo saaraya kalluunka iga iibso waxa ay ku siman tahay dee inuu markaa dee kalluunkii badda ka soo waayo waxba uu soo qaban waayo dee ninkii lacagta uu ka qaadee kalluunka badda ku jira uu ka iibiyey soo isqabsan maayaan walaaltinimadii iyo samaaxadii islaamka dadka dhexooda uu dhigay ayaa dhimanaysa islaamkuna wuxuu doonayaa dadku inay noqdaan walaalo dhinac u wada jeeda dad buuq iyo qayl iyo dhibaata ay dhex taallo inay ahaadaan islaamku markaa dooni maayo wuxuu idhi sheekhu wa xabalu lxabala neefkii markaa wixii uurka uu ku siday in la iibiyaana ma bannaana xabalu lxabala in la iibiyo nahyi baa ku soo arooray oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa nahiyo markaasi waa diiday adilada kusoo aroortay saxiixaynka ku jirtaa waa fara badanta marka iibkeedu dhowr suuro ayuu leeyahy qofku hadduu idhaahdo waar hashaydaa heblaayo waa riman tahay toban bilood bay markaasi maraysaa war nirigtaa ama nirigaa caloosha ay ku siday iga iibso laa yajuus neefkaa in la kala iibsado neefkaa caloosha ku jira waayo kala iibsigiisu waa qarar qofkii iibsaday khasaare iyo faa'idu dhex wareegaya bilow neefku isagoo markaa baktiya uu soo bax bilow hashuba waxa weeyaan ay isku dhimataa bilow waxa weeyaan nirig isagu uu doonayay oo nirig markaa lab uu noqdaa khasaaraha caynkaasiya oo isqabsashana hadhow ay ka dhalanayso iyadoo la diidayo ayaa waxa weeyaan la diiday waxaa ka sii daran inuu yidhaahdo waar neefka caloosha ku jiraa kuu dhali doona iga iibso taasi iyada lafteeduna waa qararkii oo mid mamnuuco shareecadu ay diiday waxaa kaloo suwarka ka mida xabalulxabala iibkeeda markaa la mamnuucee la diiday in iyada wakti laga dhigto lagu wakti goosto oo tusaaleahaan la yidhaahdo war shaygaa iga iibi lacagtana waxaan ku siinayaa hashaydaa heblaayo rimani maalinta ay dhasho ayaan lacagta ku siinaya baica caynkaasi laftiisa waa mamnuuc waayo ajashiisii shaygii la yska iibinaayey ee la kala iibsanaayey isagu majhuul maaha waa la garanaya oo aba tusaalehan waxaa la kala iibsanaya rinkoorhka laakiin maxay jahaaladu gashay jahaaladu waxa ay gashay oo aan la ogeyn waktigiisi waktigii lacagta laysa siinayey aslanbana marka wax la kala amaahanayo amaahdu inay laba siyood mid u noqotaa loo baahanya ima ay noqoto mid muwaaqata oo la leeyahay war waxa ay amaahi lacagtana waxaan ku siinaya waktigaas wakti go-an ama inay noqoto mid mutlaqa oo aan wakti loo qaban oo war shayga ay amaahi waayo waan ku amaahiyey haddii amaahdu wakti go-an ay leedahay dee qofkii waxaa xaq loogu leeyahay marka waktigeedu uu dhammaado amaahdi inuu iska bixiyo haddii marka uu waayo oo mucsir caydha uu yahay waxaa xaq uu leeyahay kii markaa amaahda ku lahaa inuu ku sugo sida ilaahay subxaana wa tacala uu yihi fanadiratun ilaa maysara ilaa waktiga wax uu helaayo waa in markaa la sugo haddii markaa amaahdu wakti go-an aanay lahaynna qofka amaahda bixiyey wuxuu xaq u leeyahay inuu amaahdiisii in loo soo celiyo uu dalbo waktiga isaga uu doono tusaalahaan maanta dukaankayga timi waxaa tidhi warqasacada caananiido ee waxa weeyaan yaamaahi wakti islamaynaan qabsan dee berritoole waxaan xaq u leeyahay ma saacad kadib inan kudha war lacagtaysii ila wakti go-an maynaan qabsane labadaas yood ma wax loo kala amahan karaa si saddexaad lama ogolo oo ah in la yidhaahdo wakti aan la garanahayn in la qabto oo la yidhaahdo waar shaygaa yaamaahi goormaad siinaysa markuu hebel soo noqdo hebel gooru soo noqon doono miyaa loogi lama oga in la yidhahdo waxa weya waar shaygaa yaamaahi oo goormaad siinaysa insha allah markuu roobku noo do-o roob gooru dii doona yaa og waar shaygaa yaamaahi goormaad lacagta bixinaysaa ha shaydaa rimani maalinta ay dhasho oo goormay dhalaysa ilaahay ba og laakiin haddii iib noocaasi uu dhaco iibkaasi ma noqonaya mid faasida oo labada qof ee shay kale iibsaday laakiin waktigii lacagta la bixinaayay ka dhigay wakti majhuul oo aan la garanahayn iibkoodaasi mid faasid oo baatil oon guntamin ma noqonaya mise waa guntamaya sida saxiixa iibku waa guntamaya waayo dee wixii la kala iibsanaya jahaala kuma jirto oo waa la isla garanaya isagii isagii laakiin waxaa buraysa waxa weeyaan waktigaa jahliga lagaga sugan yahe la qabsaday baa burayo qofkii alaabta lahaa ee laga amaahday baa xaq wuxuu u yeelanayaa waktiga uu doonayo inuu amaahdiisii dalbo uu yidhaahdo amaahdayda waxa weeyaan isii waxa uu leeyahy sheekhu raximahullah waalmunaabadatu munaabadadii ayaa iyaduna mamnuuca munaabadadu waxa weeyaan macnaheedu inuu ninku ninka maradiisa ku tuuru yidhaahdo oo ariga iibso cimaamaddaa maxamedow oo konton waxa weeyaan shilin ama konton kun waxa weeyaan iga siiso isagoon cimaamaddii iska eegin deeta saasi waxa weeyaan uu ku qaato waayo qarar iyo murugay hadhow toolo keenaysa adhinku wuu igu soo tuuray oo niya wuu ixraajiyey way dhacdaa iminka waxaa jira iminka dumar tusaale ahaan waxa weeyaan ma aad uma aqaano af soomaaliya waxaa lagu yidhahda dumarka la wareega dharkii wax haftoole haa sax haftoole baa la yidhahdaa gabadh aan waxbaba iibsanahayn oon diyaaru ahayn ayay maradii ku tuuraysa qaado heblaaye maradaas bay odhanaysa ilaa way loo iga qaado way ku tuuraysa way kaga tegaysa hadha ba odhanaysaa toban dollar dhahe tobankii dollarkeen waa bayculmunaabada ma banaano arrinka caynkaasi waa inuu qofku raallina ku noqdo waxan inuu iibsado takalada wixii waa in noqdo qofkii wuxuu raalli ku noqdo u iska egay waxa lagu jujuubay oo ina isku qabasho waxa weeyaan lagu mariyey inuu noqdo maaha walmulaamasatu baa la mida taabashadii inuu idhaahdo war indhahaan isku qabanayaae bacadlahaagaasaan gelayaae maradan taabto waxaad iga siisaa shan dollar waa bayculmulaamasa la dhaa kaana lama ogola waayo waa qarar waxaa laga yaaba maro qiimaheedu boqol dollar taagiyay dee inuu taabto oo ninkii alaabta lahaa meesha uu ku khasaaro waxaa kaloo dhici karta dee maro la siinayo waxa weeyaan shan kun inuu taabto isagii meesha uu ku khasaaro marka arrinka noocaasi ayaa la diiday isna waxaa la mida bayculxasaah bayca la yidhaahdo bayca quruurux tuuradka u idhaahdo adhigaagaasi quruurux baan ku tuurayaaye laxda quruuruxaasi igu dhaco konton kun iga sii waa mamnuuc isaguna lama ogol waa jahaalo waar bacadlahaaga ama dukaankaasaan quruurux ku tuurayaaye shayga uu quruuruxaasi igu dhaco intaa iga sii inuu idhaahdo war dhagaxaasaan tuurayaae dhagaxaasi tuuryada halka aan ku gaadhsiiyo dhulkaaga ama beertaada ama jagadaada waxa weeyaan intaa iga si meeluu gaadhsiin doonaya warka hayo bilu tuuriyo dheri oo beertiiba xagga kale uga bixiyaayo miskiinkii beertiiba sidaa ay ku seegtay biloo tuuriyadiisu ay gaaban tahayoo meel dhow uu ku tuuraa agtiisa deeta isagu meesha uu ku khasaaraa bayca noocaas oo dhan islaamku ma ogola wax kale iibsigu waa inu noqdo wax cad oo waxa weeyaan qofka ha dhow toole aanu ka murugoon aan odhan war maxaa kuu geeyey ha dhow toolena aan isku qabsasho marka aan keenin wamaa fi darci caanihii markaa candhada ku sugnaa candhada neefka ku sugnaa in la iibiya ma banaana inuu qofku idhaahdo waar lo'daada caanaha candhadeeda ku jira markaa iga iibiyo lacagtina waa tana qaada laa yajuus ma banaana taas waayo waxa weeyaan caanahaasi intay noqon doonaan yaa war ka haya may yaraan doonaan mise mise way badnaan doonaan inay gebigeeduba waxa weeyaan godlan doonto neefkaasi inuu godlan doono maalintaa caana laga lisi doono iyo inuu maalintaasi gaagixi doono oo waxbaba aanay kasoo dhiiqi doonin yaa war ka haya war lagama hayo saa ogeed caano bannaankaa yaalla ayuunbaa la kala iibsan karaa waalcabdulaabiq addoonkii baxsadayna lama iibin karo ee waxaa la mid a xoolihii baxsaday ninku hadduu idhaha xoolaha iga baxsaday awrkaygii jiilaalkii hore iga baxsaday hebelow iga iibso ma bannaana waayo dee qofkii iibsaday waa daa'ir bayna alqunmi waalqurmi khasaare iyo faa'iiduu dhex wareegaya waa qarar qararkaana islaamku ma oggola waa ta labada isqabsashay keenaysa waa ta saddexaade waa ribxu maa lam yadman waxaanu dhiibi karin buu qofku markaa faa'iide ka dayay ribxu maa lam yadmanna ma bannaana qofku waxaanu markaa dhiibi karin oo ciddii uu ka iibiya aanu u dhiibi karin aanu ku wareejin karin inuu markaa ribxi iyo faa'iide ka helaa mid jaa-isoo bannaan maaha rasuulkaa nahiyey calayhi salaatu wasalaam oo awrkan dee miyuu dhiibi karaa waa u maqan yihi inuu waraababa kaliishii hore cunay baa laga yaaba isna iminku waalan ku faasaxaya oo markaa uu ku iibinaya wuxuu leeyahy sheekhu raximahullah waalmaqaanimu khaniimadii in la iibiya ma bannaano xataa tuqsam ilaa markaa la qaybinaayo oo haddii jihaad la galo oo gaalada markaa dee khaniimo iyo xoola laga helo ma bannaano ninku inuu yidhaahdo war khaniimada aynu hellay qaybta aan ka heli doonno iga iibso hada laa yajuus leanna wuxuu ka heli doono yaa war ka haya war lagama hayo waxaan markaa war laga hayn wuxuu hayn wuxuu noqon doono in la kala iibsado lama ogola wathamaru midhihii in la iibiyaana ma bannaana xataa yaslux ilaa midhahaasi ay bislaanayaan oo midhihii oo markaa geedka saaran oo weli markaa curdina ama gahayra curdinka waa dhaafeen oo waa gahayr ma bannaana in la iibiya sababtu maxay tahay waayo midhuhu dee markaa saasi ay u yar yihiin wax la qiyaasi karo oo la qadari kara maaha hadhow toole waxa weeyaan markay bislaadaan isbeddel baa ku dhacaaya waata kale dee midhahaasi ila isticmaalkooda waxaa lala sugayaa ilaa inta ay bislaanayaane dee waxaa dhacaysa ama dhici kartaba in midhahaasi musiiba ay ku dhacdo iyagoo weli aan bislaan ay fasahaadaan oo markaasi ay kharribmaan oo hadhow toole markaa isqabsasha ay timaaddo war midhihii aad naga iibisay oo geedka ku yaallay kharribmeene waxa weeya lacagtaydii noo celi iyo kuu celin maayo adigaa iibsaday isqabsashadana waa la diiday midhahana aslanba geedka hadday ku yaalliin waxa weeyaan waxaa la iibsan karaa iyagoo bislaaday lacagun baa lagu iibsan karaa haddii geedka ay ku yaalliin oo ay bislaadaan midho iyagoo kaloo dhulka yaalla markaa ilaa dee la jarayo laguma iibsan karo waxa uu leeyahay sheekhu raximahullah wasuufu fi dahri wasuufu haraggii in la iibiyaana ma bannaana fi dahri neefka dhabarkiisa saara oo laxdayda saan dayrta dambe qali doonaayo war haraggeeda iga sii iibsa maanta aan ku shaaheeya intuu maqaaxidii taga ninka reermiyiga dee ma bannaana inuu yidhaahdo maxaad iibinaysaa laxda oo biloo dacawa cunta haraggeeda waa ay jarjarta haraggii aad iibisay markaa mee ee ninka lacagta aad kaga qaadatay oo waxaanad dhiibi karin baad markaa iibinaysaa wasamnu fi laban caanaha markaa subagiyo caanaha ku jira in la iibiyaana ma bannaana oo tusaale ahaan in la yidhaahdo war caanahaygaasi iminka waa dhaye dhitay noqonayaan waxa weeyaan saacada kadibe kadibna waan luulayahay oo burcad baan kaga soo tuurayahay burcadkaana geed xamar baan ku shiilayahay oo subag udgoon bay noqonayahay subagaa udgoon iga iibso subageebuu iibiya oo subagaan jirinba caanahan biloo subagba ka soo dhici waayaba miyaana dhicin mararka qaarkood inta caanaha la lulo in subagba laga waayo magacyo markaa xataa reer miigu u yaqaanin magacyo ayaa markaa u yaqaanin iminka aanan aad aanan u xusuusnayn wuxuu yidhi sheekhu walmuxaaqalatu muxaaqaladiina ma bannaana muxaaqalada waxaa looga jeedaa midhihii oo sumbulkoodii ku jira arabikidoo sumbulkii ku jirta hadhuurhkii oo markaa dee galkiisii ku jira in lagu iibiyo markaa midho dhulka yaalla oo iyaga dee la haadiyoo la hufay oo la garanayo in lagu iibiyaa markaasi ma bannaana waayo waxaa dhacaysa inay qiyaasu iskhilaafto tusaalahaan waxaan ku idhi waar toban galaanoo markaasi hadhuuda oo dee sumbulkoodii ku jira dee toban galaanoo hadhuudoo halkan aan ku hayo iga iga igaga ibi oo igaga bedelo hadhuudhkaagan iyo fiicane oo kaya ka wanaagsane hada laa yajuus leanna waxa weeyan waxaan la garanahayn tobankaasi markaa galaana la qiyaasay inay toban galaan oo rasmiya noqon doonaan iyo hadhow inay ka yaraan doonaan iyo inay markaasi ka badnaan doonaan walmusaabanatu musaabanadina ma banaana oo timirtii oo markaa geedkii saaran in timir markaa dhulka taalla lagu iibiyo lagu beddeshaa ma banaana ilaa masalada bayculcaraaya mooyaane masaladaasi waxa weeyaan qof baa jira iska faqiira timir buu haystaa markaa dee biyihii ay ka baxeen oo caami iska noqotay lacaguu timir cusub ku iibsadana ma hayo isagiiyo carruurtiisii timir cusub bay markaasi u baahan yihiin beertiisina markaa sanadkaa may dhalin waxaa u bannaan in timirtiisa markaa uu ku beddesho timir geedka saaran laakiin rasuulku wuxuu idhi shan awrar waa inaanay ka badnaan timirtaasi sidaasoo kale waa inaan wuxuu ku iibsadaa aanu hayn waxaa timirtii markaa la mid ah cinabkii oo cinabkii oo qoyan oo geedka ku yaalla cinabkii oo zabiib noqdo oo zabiib isu beddelay in lagu iibsadaa ma bannaan inaad tidhaa war toban galaanoo sabiiba waxaad iigu beddeshaa toban galaanoo markaasi cinaba ilaa masalatu lcaraaya inay tahay mooyaane wuxuu leeyahay sheekhu walmucaawamatu mucaawa mucaawamadina waxaa almucaawama baycu lmucaawama la yidhaahdaa isaguna ma bannaana baycu lmucaawama waa markaa geedka timirtaa in midhihiisa la iibiyo aktara min sana ladhaa waar geedkaasi shanta sannadood soo soco timirta uu dhali doono aniga iga iibi geedkaa mucayankii hada mid jaayisa ma bannaana laakiin waxaad odhan kartaa ninka war lacagtan hoo tobankan kun ee shilin hooyo sanadkaasi markuu dhammaado toban kiintaaloo timira baan kaa rabaa isagu meeshuu doonaya ha ka keeno toban kiintaal ama ha soo iibiyo ama ha beero beertiisa ha keeno beer kale ha ka keeno laakiin tan la diiday waxay inaad tidhaa waar geedkaa ama beertaadaasi mucayankii shanta sannadood soo socdo timirta ay dheli doonta iga iibi oo lacagtii ninku saa u ku qaato waxaan markaa aan lahaynin ayaa uu iibinaya si ay u dhici doontana ilaahay subxaana watacaala u ogyahay inay dhali doonto iyo in kale war lagama hayo waalmukhaadaratu ma bannaana in la iibiyo midhihii iyagoo akhdara manaa midhihii iyagoo markaa curdina in la iibiya ma bannaano bimacnaa geedkii saaran ilaa in iyagiyo geedka la isku iibinayo mooyaane oo tusaale ahaan arabakidii oo weli aan bislaan oo aan xasiid aan weli noqon dee in la iibsadaa ma bannaano la dhahdo inta bislaanaysaan iska sugaya ee halkaa igu iibsanaato laakiin hadduu ninku macaa geedka iibsanayo beertao dhan uu isku iibsanaya markaa way bannaanta oo yahbutu tabcan maa laa yahbutu istiqlaalan wax markaa shay kale uu raaco xukum yeelanaya ayaa markuu gooni u baxo aan xukum yeelanaya waa sida midhahaas oo kale sidaasoo kale haddii aan in midho ahaan loo isticmaalo aan loo iibsanahayn laakiin loo iibsanayo tusaale in xoola la siiyo kale waa bannaanta inaad tidhaahdo war arabikidaadaa curdinka ah ee aan weli bislaan waar aniga igeebi gebigeedaba awrtaydaan siinaya ama lo'daydaan siinaya waa bannaanta laakiin hadduu doonayo inu isagoo hadhow toole markay bislaato uu cuno amaba hadhow toole dee isagu ribxi iyo faa'iida uu ka sii dayo markaasi ayaa mamnuucay tahay oo aan la ogolayn waalcurbuun carbuuntiina iyaduna ma bannaana buu leeyahy sheekhu baycu lcarbuun waa macruuf waa kan aynu naqaano weeye qofkiibaa qof buu shay ka iibsanaya war shayga iga iibi buu leeyahy waayo waan kaa iibiyey intaa carbuun usii qaado shaygu labaatan kun buu ahaaye shantaa kun carbuun usii qaado bimacnaa haddii shaygii qofku shan iyo tobankii kuna kale uu keenana shaygii isagaa yeelanaya haddii lacagtii waktigii lagu ballamay uu keeni waayena shantii kunna tagtayo way isdaayeen oo ninkiibaa qaadanaaya waxa weeyaan dee shaygiina khalaas isagaaba iska daayayba marka baycu lcarbuun xadiid baa ku soo arooray nahyiga iyo diidmadiisa xadiidkaasi xadiid ansaxay maaha culimadana waa isku khilaafeen cumar ibnu khadaab iyo cabdillaahi ibnu cumar iyo waxaa ka ansaxday baycu lcarbuun inuu jaa'is yahay sidaasaana raajix baycu lcarbuun inay tahay mid jaa'is oo bannaan labada qofbana faa'iidaa ugu jirta midna waxa weeyaan khasaare cad oo markaa uu bedheedhayaa ma jirto oo ninkan markaa shayga iibsanaya carbuunta sii bixiyey faa'idaa ugu jirta faa'idaasi maxay tahay faa'idaasi waxay tahay shaygaa lacagtii la siinayay inaanu markaa hayn baa laga yaaba oo shaygii u markaa sii qabsanayaayo shaygabaan dee cid kale laga iibinahayno lala sugaya taasi faa'iday u tahay ninkii shaygiisa inta shan kun loo dhiibay shan nin oo kale ay soo mareenoo waar naga iibi ay yidhahdeen war hebel buu u carbuunan yahay ee dadkaasoo dhan markaa inuu ka iibiyo ay seegtayna dee carbuuntani faa'iiday u tahayoo waxay beddel ka tahay dee khasaarahaa soo gaadhay tusaaleahaan ninkii guri buu tusaaleahaan kiraynayey gurigii uu kiraynayey maxamed diiriyaabima wuxu uhi war gurigan iga kiraniyo waayo keen carbuun keen waa gurigu waa boqol dollar labaatan dollar carbuunu maxamed diiriye sii dhiibi oo uu bixiyey maxamed diiriye labaatankan dollar muxuu u dhiibaya si aan guriga looga kiraysan dee le haddaan labaatan kaa dhiibin ninka guriga le wuu iska kirayn lahaa waa yahay ninkii guriga lahaa haddii waxa weeyaan aanu idhahno labaatankaa dollar xaaraan bay ka yihiin inuu qaato oo hadhow tole ninkii inuu celiyaa waajiba dee ninkii khasaaruu taagay oo bishaa dhan boqolkii dollar guriga uu ku kirayla way dhaaftay soo ma oo dad fara badan ba ima guriga naga kireen waan idinka kirayn maayo maxamed diiriye uu carbuunayay guriga bishaa dhan boqol dollar baa uu khasaaray soo ma markaa khasaarahaasi ayaa carbuuntu ay ka kabaysaa qofkii shayga laha iibinaya marka bayculcarbuun waa shay jaa-isa sida raaji raajixa ee xooga badan wuxuu leeyahay sheekhu raximahullah waalcasiiru waxa weeyaan casiirkii in la iibiyaana ma banaana casiirka waxaa looga jeedaa bimacnaa sharaabkii la miiray ilaa man mid in laga iibiyo yatakhidu khamra khamri mid ka dhiganaya bimacnaa cinabkii inaad ka iibiso mid khamri inuu ka samays ka samaysanayo aad og tahay dee laa yajuusu lak shaygu hadduu mubaax yahay sidiisaba laakiin aad og tahay qofkan kaa iibsanaya inuu si xaaraama u isticmaalayo dee laa yajuusu laka inaad ka iibsato inaad inaad ka iibiso tusaale ahaan gabadh baa taqaanaa inay tahay mutabarija khaaliya oo qaawanaan mooyaane si kale aan suuqa ugu soo bixin bacadlahaaga kugu timo waxay kugu tidhi arigaybi waxa weeyaan diric iyo shalmad waxa weeyaan noocaasa igaybi magaca u sheegtay laa yajuusu laka inaad ka iibsata waayo waxaad og tahay inay si xaaraama u isticmaalayso oo gurigeeda gudihiisa aanay ku xidhanayn nin baa ku yima wuxuu kuhi waa arigaybi rinkoorhka waxaad og tahay hees mooyaane khayr kaleba inaanu ku dhegaysanahayn iyo mubaax kaleba laa yajuusu laka inaad ka iibso waayo xaaraan buu isticmaalaya inaad ugu kaalmaysa ma nin baa wuxuu ku hi waa niyu cinabka beertaada sanadkan iga iibi waxaad og tahay inuu khamri ka samaynayo ama qabaadinkaaga iga iibi uhi khamri buu ka samaynayo laa yajuusu laka inaad ka iibiso waayo ilaahay wuxuu uhi watacaawanuu cala albiri waaltaqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan wanaagga iyo khayrka iyo samaha isu isu kaalmaysta xumaanta iyo sharkana waxa weeyaan ha isugu adeegin oo ha isugu kaalmaynina waxa uu leeyahay sheekhu waalkaali'u bilkaali dayn dayn in lagu iibiyo anama banaana shay maqan shay bimacnaa maqan shay maqan in lagu iibiyaa ma banaana xadiis baa kusoo horray xadiidku waa daciif suuradiisu markaa waxay noqonaysaa dhowr suuro ayaa masaladu ay yeelanaysa suwarka qaarkood waa suwar mubaaxa oonu shaki ku jirin in laba shay oo labada midna marka aan la dhiib ahayn in la isku iibiyo tusaalahaan nin baa wuxuu odhanayaa war waxaad iga iibisaa waxa weeyaan toban galaan oo qabadina iga iibiyo lacagtana waxaan ku siinayaa bisha dambe tobanka galaana qabadinkaana bisha dambe isii lacagna meeshii lama dhiibin qabadina lama dhiibin labadii shay la isku iibin labadiba way maqan yihin suurada caynkaasoo kaliya waa suura jaa'isa biduuni shak laakiin suwarka aan bannaanayn waxaa ka mid a nin baa tusaalehaan waxaad ku leedahay kun shilin baad ku leedahay dabeetana ninkii wuxuu noqday nin faqiiroo kunka aan iska bixin karayn muddo dheer in laga sugaa buu u baahanyi nin saaxiibkaad soo kaxayso waxaad tidhi aniga kunka aan ku leeyahay hebel aan ku leeyahay aniga iga iibso oo shan boqol kunkaa iga siiso shanta boqol adigaan kugu lahaado inaa adiga shan boqol kugu lahaado ayaa ii dhaanta inay isaga kun ku lahaadeen oo shantaadaa boqol inay maruun isoo gasho ayaan rajaynaya kunkiisaa quus baa ka taaganaya adigaa lacag haysto nin iska sugi karaya iska daba socsoco adigu waxa weeyaan aniga shanta boqol aan kugu lahaado hada laa yajuus leanna waa baycu daraahim bidaraahim lacag baa lacag lagu iibiyey iyadoo lacagtii waxa weeyaan ay kala badan tahay oo shan boqol baa kun lagu iibiya laa yajuus hada in shan boqol kun lagu iibiyo mar haddii lacagtii lacag isku noocoo isku qola ay tahay waxaan ujeedaa shilin oo kale ay wada tahay tusaale ahaan dhinac kalena waxaa jira dee waxaa la idhahda nasaao oo marka lacag lacag lagu iibiyo waxaa shardi ah in waxa weeyaan yaddan biyaday tahy hoo waxa weeyaan kunkan anigana kunkaa isi waa inay yaddan biyad noqoto sida rasuulka alayh isalaatu wasalaam uu tilmaamay suwarka kale markaa ee dee mamnuuca ah waxaa ka mid a tusaale ahaan inuu ninku yidhaahdo waxaan kugu leeyahay boqol dirham boqolka dirham aan kugu leeyahay waxaad igaga iibisaa boqol saac oo markaa raashina oo iyagana waxa weeyaan aan kugu lahaado boqol dirham baan kugu leeyahay boqolkayga dirham waxaad iga siisaa boqol ama gadbad raashinoo aan kugu lahaado hada waa baycu dayn bidayn dayn baa dayn lagu iibinaya waxa weeyaan meeshii wax allaale wax yaallaa ma jirto boqol dirhamna ma yaaliin boqol saacna ma yaaliin suwarka mamnuuca bay ku jirtaa bay yidhahdeen ahlulcilmigu raxmat ullahi calayh wama shtaraahu qofku shayga uu iibsaday baa isna la diiday qabla qabdihi intaanu qaban ka hor oo shayga markaad iibsato ilaa shaygii markaa aad la wareegaysa adigu inaad iibisaa dee ma banaana tusaale ahaan indho deeraad la hadasho waxaad tidhi markabkaaga dekadda berbera taagan aniga kun kintaal oo in sonkora oo saaran iga iibi waa kaa iibiyo boonadu kuu jiro lacagtii baad shubtay laa yajuusu laka sonkorta adigu inaad iibiso waayo weli sonkor aad qabatay adigu maaha waxaa iska suurtagala dee inuu gebigeedaba halkaa intuu roob ku helo halkaa ay ku baaba'do waxaa suurtagala gawaadhi inaad soo saarto gaadhigii intuu la qallimo dee gebigeedu ay jexjeexanto ay baaba'do wixii marka aad iibsato ilaa adigu aad gacanta ku dhigayso shayga uu kugu wareegayo inaad cid kale kasii iibisaa ma banaana leanna rasuulku alayhi salaatu wasalaam nahaa can ribxi maa lam yadman rasuulku waxa uu diiduu nahiyey qofku waxaanu weli isagu aanu hantiin oo aanu qofkii markaa si toos aanu ugu wareejin karin inuu markaa ka faa'iido oo uu iibiyo ayaa uu diiday rasuulku waalطacaamu raashinkiina in la iibiya ma banaana xataa yajriya fiihi ilaa ay ku dareerayaan asaacaani laba galaan ilaa ay gelayaan raashin baad markaa iibsatay waa lagu galaameeyey adiga raashinkaa markii lagu galaameeyey waxaa lagaa iibiya tusaale ahaan boqol galaan nin kalea kuudhi iga iibi ninkaa kale waa inaad adigu haddaad galaan ahaan uga iibinayso inaad tidhaahdo maaha war anigaa lay galaameeye oo boqol galaane qaado lacagtooda keen waa in galaan labaad la geliyo ninka labaadna waa in loo miiso sababtu maxay tahay boqolkii galaan adiga laguu miisay dee waxaa dhici karta inay isdhimaan daaniyaa geli karo markaasaa inta dhuuxa uu ka wada saaro ayaa wuxuuba waxay isugu soo noqon karaan boqolkii galaan sagaashan galaan bay isugu soo noqon karaan raashinka adigu marka aad miisatay marka hore qofkana aad miis kaga iibinayso ama u miisaan ama waxa weeyaan galaameeyo laakiin waxaa iyadu bannaan dee raashinka in lagu iibiyo juzaafan juzaafan macnaheedu waa maxay in la idhaahdo waxa weeyaan shaygii iyadoon la galaamayn miisaanna aan la saarin qofka inaad tidhahdo waar halkaa ka eego shaygaasi iiga iibso waa sida iminka tusaale ahaan khudaarta loo iibiya waxa weeyaan beledkeena lamana miiso miisaano lama saaro lamana miiso juzaafan baa lagu iibiya raashinkii baad beertaada ka soo jartayoo hadhuurhkii baad intaad bac u gogoshay baad halkaa dhigtay tuul hadhuuraad halkaa dhigtay markaasaa ninka waxaad tidhi waar tuulka hadhuurhkii halkaa yaalla iga iibso waxaad iga sistaa kontonku dee way bannaan tahay taas haddii markaa qof labaad adigu aad doonto inaad kasii iibiso qofkii saa ku iibsaday inuu qofkii labaad juzaafan kaga iibiyo oo bannaanta u idhaahdo waar tuulkaa hadhuurkii halkaa yaalla iska eego intaa iga siiso laakiin raashinka labada galaan inay galaan la doonayo ama laba laba miisaan la saaraa waa raashinka adigu marka hore lagu galaamay ama lagu miisaamay adiguna qofkii galaannimo ama miisaannimo aad kaga iibinayso iminka tusaalahaan gadbadaha beriiska markaynu iibsanayno iyo kuwa sankortaa dee iibkoodu ma waa juzaafan wey gadbadii baa halkaa lagaa tusaya waxa lagu leeya waa taase iibso imisaan bixiya labiyo toban dollar waa juzaaf laguma galaamayn aduu markaa markaad sii iibinaysa ha dhowtoole dee gadbad ahaan unbaad u iibinaysaa duuduub ahaan laakiin tusaaleaan haddaad hadhuur soo miisato toban galaanoo hadhuur ah ayaa laguu miisay galaan kasta kun baa lagaa siiyey qof baad tidhi waar tobankan galaan iga iibso galaan kasta waxaad iga siisataa kun iyo laba boqol dee waa inaad isagana u galaamayso waayo waxaa dhici karta intii adiga laguu miisay inuu hoos uga dhacay oo qayb ay ka daateen oo markaa daaniya uu galo qayb uu cunay inuu jiirku habeenku usoo dhuunto waxa weeyaan uu faktay ayaa dhici karta markaa qofkii mar haddaad galaannimo uga iibinayso waa inaad u galaamayso waxa uu leeyahy sheekhu raximahullah walaa yasixu ansixi maayo alistitnaau fi lbayc iibkii in wax laga soo reebo ilaa idaa kaana macluuman haddii waxaa laga soo reebaya wax la garanaya uu yahay mooyaane haddaad qof wax ka iibiso oo aad doonaysa waxaa qayb ka mida inaad adigu la hadhaad tidhaa intaasi kuma jirta iibka waxaa waajiba intaasi inay tahay in laysla garanayo laakiin inaan la garanayn haddaad tidhaahdo ayaan kala hadhay taasi ma bannaana tusaalahaan waxaad tidhi beertaydaasaan kaa iibiyey ama jagadaydaa boqolka mitira baan kaa iibiyey toban mitir mooyaane taasi ma bannaana laakiin waxa bannaan inaad tidhaahdo waxaan kaa iibiyey jagadaydaa boqolka mitira tobankaa mitira dhinacaa bari xiga mooyaane waa toban mitiro markaa laysla yaqaano laakiin ha dhow toolada isqabsashaa imanaysa markaad tidhaahdo beertaydaasaan kaa iibiye boqolka mitira toban mitir mooyaane ha dhow baad tidhi tobanka mitir bartankeedaan ka goynaya isna wuxuu haar ha ka goyna tobanka mitir koolaha ka gooso waar mee dhinaca wajahaddaan ka goosanaya waar wajahadduba waataan u iibsadee dhinacan kale ka gooso murankaa iyo qayladae bayladae buuqaasaa la diiday haddii wax laga reebayo markaa iibkii waxaas waa in noqdo wax macluuma tusaalaha waxaad tidhi daartaydasaan kaa ibi laakiin daartaydaa markaan kaa ibi aad lacagta ii dhiibto muddaan sii deganaanaya muddadaasi hadday tahay muddo macluuma way bannaantay inay tira daartayda waan kaa ibiyey laakiin iibkaa shardi waxa u ah inaan bil deganaado ama sanad laakiin aad tidhaahda muddaan deganaanay dee muddada waa goorma mar kastoo lagu dhaha waar dee ka soo baxa waar weli muddadii baa socotee le waa muddo isagu uu iska niyeysto marka aanu u sheegin wax la isla ogyahay waa inay noqoto oo ha dhowtoole aan markaa la ysku qabsan tusaale ahaan nin baa wuxuu yihi waar gaadhigaygaasan kaa ibi laakiin waxaan shardinayaa inaan gaadhigaa waxa weeyaan bil wato adigoo adigu loan kaa iibiyey iibkana waxaa shardi waa inaan bil wato waa jaa'is waa bannaan tahay taas laakiin gaadhigaasaan kaa iibiyey lakiin in muddaan iska iska yaro wadanaya hada laa yajuus muddadaasi majhuulka aan la ysla garanahayn mid bannaan maaha sidaa awgeed ayaa rasuulka alayh salaatu wasalaam nahaa can ihunaya ilaa an takuuna macluuma rasuulku wuxuu diiday shaygaa inta la iibiyo wax lagala hadhaayo ilaa waxaa lagala hadhaya inay yihiin mooyaane wax la garanayo alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala aalihi wasaxbihi wman ihtadaa bihadyihi ilaa ywmi اddiin qaala shaykhu raximah اllah walaa yasixu asixi maayo alistithnaa soo reebistii fi lbayci iibka dhexdiisa ilaa idaa kaana hadduu yahay mooyaane shaygaa la soo reebayaa macluuman mid la garanayo shala baynu sharaxnay faqradaas haddii macluumuu yahay in la soo reebi karo waxaa u daliila xadiidu jaabir fi saxiixi muslim iyagoo safar ku jira ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam awruu ka iibsaday jaabir wuxuu u shardiyey rasuulka awrkiisaa inuu rukuub ahaan usii isticmaalo ilaa madiine uu ka gaadhayo wa haadaa istithnaa'un macluum waa soo reebitaan la garanayo wa minhu waxaa ka mida buu uhi sheekhu istithnaa'u dahri almabiic shaygii la iibinaayey dhabarkiisa in la soo reebo dhabarkiisa waxaa looga jeedaa fuulitaankiisa oo uu idhaahdo awrkaa waan kaa iibiya ama baabuurkaa waan kaa iibiya laakiin waxaan iibkaa ka reebayaa inaan awrkaa bil isticmaalo ama ilaa meel heblaaye inaan ku gaadho baabuurkiina waa la mid walaa yajuusu ma bannaana atafriiqu in la kala kaxeeyo bayna almaxaarim kuwii maxaarimta isu ahaa in la kala kaxeeyo iib lagu kala kaxeeyaana ma bannaana wuxuu sheekhu alan ka hadlayaa waa addoomihii weeyi qofku hadduu haysto markaa addoomo oo uu doono inuu iibiyo inuu kala kaxeeyo qaarba cid gooniya uu ka iibiyo waa loo diidan yahay waayo arrinkaasi dhibaata ayaa uu ku yahay rasuulkuna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man faraqa bayna waalidatin wa waladiha faraqa allahu baynahu wa bayna axibatihi yowma alqiyaama akhrajahu axmed waatirmidi qofka kala kaxeeya islaan iyo ilmaheeda oo midba cid gooniye ka iibiya ilaahay subxaana wa tacaala isaga iyo cidda uu jecel yahay buu maalinta qiyaamo kala geeyaa marka hooyada iyo ilmiha ay dhashay kuma koobna xataa haddii laba walaalo ay yihiin sidaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam cali bin abi taalib uu faray laba addoon oo walaalaa midba cid gooniya markuu ka iibiyey orodoo gaadho ka daba tago soo celi buuhi rasuulku sal alay wasalam marka waa in laga iibiyo cid waxa weeyaan isku mid ah waxa uu leeyahay sheekhu raximah ullah walaa an yabiica walaa yajuusu ma bannaana an yabiica inuu wax u iibiyo xaadirun mid magaalada joogoo degani libaadin mid baadiyaha iyo magaalada dabadeeda ka yimi lixadiidi ibni cumar nahaa anabiyu sala allahu aleyh wasalam an yabiica xaadirun libaad rasuulku waxa uu diiday qofka magaalada dabaddeeda ka imanaya reer miiga alaabta keenaya mid magaalada dhexeeda joogaa inuu dilaal u noqdo wax uu iibiyo waxaanuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dacu nnaasa yarzuqu allahu bacdahum min bacd waa dadka daaya ilaahay ha kala arsaaqe xikmada ku jirtaana waxaay tahay ninku marka uu yahay nin reermiyo magaalada dabaddeeda ka yimi waxaa dhacaysa inuu shayga qiimo jaban intuu ku iibiyo dabeetana uu iska noqdo markiiba laakiin haddii mid magaalada deggan uu dilaal u noqdo ama uu noqdo mid alaabtiisa iibinaya dee sida reer magaalku ay wuxuu iibiyaan buu u iibinayaa markaa dadkiibuu ku qaaliyeynaya marka arrinka caynkaasi ee sida xadiidka daahirkiisu yahay lama ogola fuqahada qaarkood shuruud bay ku xidheen shuruuddaasi waxaa ka mid ah inay yidhaahdeen waa inaanu isagu doonan ka reer magaalkii oan odhan dilaal baan kuu noqonaya laakiin kareermiyiga haddii uu la soo doonto ama ka magaalada dibaddeeda ka yimi dhib ma laha bay yidhahdeen sida xanaabiladoo kale saasoo kale waxay yidhaahdeen yacnaa waa in dadku ay u baahan yihiin shaygan uu ninka magaalada dabaddeeda ka yimi sido haddaana dadku waxba uga baahnayn markaa dee inuu u iibiyo uu dilaal u noqdaa dhibaato ma laha laakiin daahiru alxadiid waxa uu tusinayaa inaan qof magaalada joogaa dilaal u noqon karin qof magaalada miyigeeda ka imanaya waa dhibaatooyinka iminkayna haystay ka mid reer miyiga caanaha keeni jiray iyaga laga iibsan jiray qiimaha jaban ku iibin jiray dad baa magaaladii u fadhiya oo markiiba caanaha kala wareegaya odhanaya annagaa idiin iibin oo lacagta idiin soo dirayna halkiina iska fadhiya markaasay caanihii qaaliyoobayaan dhuxushii baa la mida xoolihii reer miyigu ay keenayeen baa la mida dacu nnaasa yarzuqu allahu bacdahum min bacdi buu leeyahy rasuulku reer miyigaasi qiimo jabana iskaga iibiyaano dadkuna ha ka ceeshaane daaya buu leeyahy rasuulku sal alay slam dilaalin idinku markaa ha u noqonine markaa laa yabiic marka la leeyahay u soo iibintiina waa la mid oo waxa weeyaan in alaabtii uu sitay qof dilaal uu noqdo o u iibiyana waa la diidan yahay in isagu alaab uu doonayo magaalada looga soo iibiyana waa la diidan yahay ashiraa'u lahuna waa la mid albaycu lahu washiraa'u lahu waa isku mid weeyaan waxa uu leeyahay sheekhu raximahu llah watanaajushu tanaajushkiina ma bannaana tanaajushku macnaheedu waxa weeye qof aan alaabta inuu iibsado aan doonahayn ayaa qiimaheeda kor u qaadaaya si dadka uu ugu dago dadku markaa ay u iibsadaan ninkii alaabta lahaa iyo nin kale ayaa waxa ay ku ballamayaan war dadku markay ay meesha soo dul istaagaan ay yidhahdaan alaabtani waa imisa ee aan qiimo u sheego adigu intaad timaaddo waxaad tidhaahdaa qiimaha aan sheegay mid ka fara badan ka aniga maad iga siin markaa maxaa dhacaysa dadkii inay ku dagmaan ay yidhaahdaan wallaahi alaabtan waxa weeyaan qiimaheedu waa intaa oo ninkan islaameed ee meelaha ka yimiba waa kanle intaa maad iga siin intii lagugu baayacaya in ka badan markaasi ay ku iibsadaan leanna waa khiyaano ma bannaana najshiga rasuulku alay slam walaa tanaajashu buuhi rasuulku walbaycu iibkii baa la diiday cala albayci qofka iibkiisa markaa wax lagu dul iibsado bimacnaa qofkii oo doonaaya shaygii inuu iibsado in markaa la idhaahdo isaga ha ka iibina anigayga iibi anigaaba lacagta kordhinaye taana waa la diiday laa yabic axadukum calaa bayci akhiihi buuhi rasuulku sida saxiixaynka ku taal midkiin yaanu ku dul iibsan iibka walaalkii waayo arrinka caynkani waxa uu keenayaa xiqdi iyo dhibaata inay muslimiinta ay dhex marto oo markaa ay isu cadhoodaan arrinkaasina markaa arrin loo baahan yahay maaha qowlkaa rasuulku leeya calaa akhiihi calaa bayci akhiihi dee ukhtuhuna waa la mid oo gabadhna gabadha xuu kuma dul iibsan karto ninna gabadha xuu kuma dul iibsan karo akhdaasina waxa ay soo baxdee makhraj alghaalibo ukhuwada dee ukhuwatulislaam baa looga jeedaa marka maaha macnaheedu in muslimka uun in beyciisa wax lagu dul iibsado ay xaaraam tahaye gaalkii xurmada lahaa muslimiinta dhexdoodana waa la mid gaalkii dimiga ahaa ama mucaahidka ahaa ama musta'manka ahaa gaalkii xarbiga aan ahayn ee muslimiinta ballan uu ka dhexeeyey iyo wada noolaasho iyo nabadgelyo isagana markaa waxba laguma dul iibsan karo kharaja makhraj alghaalib qowlkaa rasuulku uu leeyahay akhiihina waxa uu leeyahay sheekhu raximahullah wa talaqi rukbaan ee walaa yajuusu talaqi rukbaan ma bannaano dadkii safarka ahaa in laga hor tago xadiidka imaamu muslim warnaya can abi hurayra naha annabiyu calayhi asalaatu wasalaam an yutalaqa aljalab rasuulku dadkii badeecadda keenayay in magaalada dibaddeeda lagaga hor tago waa diiday fain talaqaahu insaanun faibtaacahu fasaaxibu silcati fiiha bilkhiyaar idaa warada asuuq buu yihi rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi rasuulku dadka yaan bannaanka lagaga hor tegi haddii markaa ay dhacdo bannaanka inta lagaga hor tago halkaa lagaga soo iibsado kuwii dhuxusha keenayey iyo kuwii markaa caanaha keenayey iyo kuwii xoolaha keenayey iyo kuwii badeecadaha kaleba keenayey haddii sidaasi markaa ay dhacdo ninkii alaabta lahaa ee alaabta bannaanka dibamagaalada lagaga soo iibsaday marka suuqa uu yimaado xaq buu u leeyahay baycaa inuu faskhiyo oo idhaahdo waar iibkii waxba kama jiraana waan ka noqday xaq buu leeyahy markuu magaaladii markaa indhaindheeyo ee uu egeego arrinka caynkaasiyana waxaa loo diiday li'annahu dadkii mujtamacii guudna dhibaata ugu jirta oo haddii dadkii alaabta iibinaayey bannaanka lagaga hor tagiyo magaalada dibaddeeda waxaa dhacaysa inay markaa isxayeysiiyaan oo alaabtii ay qaali ka dhigaan idhahdaan wallahi alaabtu way dhacaysaayo magaaladiiba intaydan gaadhi waa tan la isku kin qabsaday markaa idhaahdaan shaygii konta ku taagnaa boqol kun baanu siinayna ummaddii markaa sixirkii uu ku qaaliyoobo qofkan alaabta keenaya laftiisana waa loo tudhayaayo dee waxaa dhacaysa in ilay suuqii weli muu teginoo warkama haya alaabtu inta ay maraysee in la khiyaamayo la idhahdo alaabtaasi konton kun bay suuqii ka taaganta iyadoo boqol kun ka taagan haddii markaa ay dhacdo in sidaa wax lagaga iibsado qof nahyiga uu ku dhaco baycu faasid maahe waa saxiix laakiin waxa uu ku taaganyay bayca nufuudkiisa iyo furitaankiisu calaa ijaasati saaxibi silca qofkii alaabta lahaa inaanu ka daba hadal oo sidaa uu ku daayo haddii se u idhaahdo war alaabtii qiimo jaban baad igaga iibsateen oo bannaankaad igaga hor timaadeenee alaabteedii iisoo celiya xaq buu taa u leeyahy sa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay walixtikaaru ixtikaarkiina ma bannaana buu leeyahy sheekhu ixtikaarka macnihiisu waxa weeye waa xabsu albidaacati can ilbayc waa alaabtii markaa in loo diido iibka oo qofku idhaa bakhaaradeediiyo makhaasiinteeda ay igu jiraysaayoo alaabtii markaa iibin maayaba waxaa markaa ay u deliishadeen culimmadu mancintiisa xadiidka uu leeyahy rasuulku alayh salaatu wasalaam laa yaxtakiru ilaa khaati laa yaxtakiru ilaa khaati ma kaydsado alaabtoo iibka uma diido ilaa mid khaldan mooyaane waxaa markaa khalad iyo dembi ay noqonaysaa gaar ahaan marka dadku alaabtaasi ay u baahan yihiin haddiise dadku aanay alaabtii u baahnayn qofkuna dee uu ku khasaaraya alaabtiisa inuu xaraysto ilaa qiimo macquula marka ay gaadhayso wax arrinkaa mancinaya oo diidayaa ma jiro waatasciiru tasciirkiina waa la diiday oo tasciirka waxaa looga jeedaa ashyaada in qiimo loo jaro rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa u yimid saxaabada markii sicirku uu qaaliyoobay magaalada madiine dhexdeeda ina sicra qalaa calaa cahdi rasuuli illah faqaaluu yaa rasuula allahi sacir lana waxaa rasuulka ilaahayow alaabtii oo wada qaaliyowdee sicir ugo alaabtan oo dee dadka meel la yidhaahdo ha dhaafinina ugo fa qaala ina allaha huwa almusacir ilaahay baa ashyaada sicirka ugooya buuhi waa xukum ilaahay weeye dadku min xaysu laa yashcuruun ayuunbaad arkaysaa iyadoo marna sicirkii kor u kacay marna hoosuu u kacay arrinka caynkaasi ilaahay baa wada alqaabidu albaasit alraasiq ilaahay baa subxaana wa tacala waxna qabta waxna fidiya raasiqna ah wa inii la arju an alqa allaha walaysa axadu minkum yutaalibunii bimadlamatin fii damin walaa maal waxaan rajaynayaana inaan ilaahay la kulmo maalinta qiyaame iyadoo mid idinka idinka midii aanu i weydiisanahayn xoolo aan ka dulmiyey iyo dhiiguu leeyaho markaa aan daadiyey xadiidku waa saxiix saxiixu lmusnad mima laysa fi saxiixayn ayaa shaykhuna raximahullah uu ku qoray sheekh albaanina saxiixuljaamica ayaa xadiidka markaa uu ku qoray marka xadiidka waxay u deliishadeen culimmadu tasciirku inuu xaaraam yahay weliba imaamu sancaani wuxuu leeyahy lafdigaa bimadlamatin fii damin walaa maal tasciirku inuu yahay dulmi qofka lagu sameeyey oo xoolihiisi markaa laga dulmiyey ayaa xadiidku uu tusinaya ahlucilmiguse waa kala qaadeen oo waxay yidhaahdeen haddii sicirka qaaliyoobay sababtiisu ay tahay waxa weeyaan dee wax soo saarkii oo yaraaday ama mujtamicii oo markaa farabatay markaasi dee ma bannaana in sicir loo gooyo haddiise waxa weeyaan sicirka qaaliyoobay sababtiisu ay tahay in waxa weeyaan dadkii tujaarta ahaa hungurigu uu ka weynaaday oo markaa damac fara badan uu galo dadka inay dhiigmiirtaan ay doonayaan xaaladda caynkaasi dee xaakimku wuxuu xaq u leeyahay inuu dadka ka dhiciyo nimankaa tujaartaa oo idhaahdo intaa in ka badan ma siin kartaan iyadoo loo eegaya markaa maqaasida shareicada iyo in dadka adiyada iyo dulmiga markaasi laga riixayo markaa tasciirku hadduu keensanaayo qofkii in isaga la dulmiyana ma bannaana haddii tasciirku uu keensanaayo in isaga dulmiga iyo jashaca iyo markaa hunguri weynaanta laga celinayo markaana waa mid jaa'is oo bannaan weeyaan wuxuu leeyahay sheekhu raximahullah wayajibu waxaa waajiba wadcu ljawaa'ixi jawaa'ixdii macnaa musiibooyinku wixii ay keensadeen dadka markaa in laga dhaafo jaa'ixada waxaa looga jeedaa haddii qofku uu tusaalehaan midho kaa iibsado geed saaran oo isagoo markaa midhihii oo weli bislaan oanu goosan ay musiiba ku dhacdo oo ayaxuu ku dego ama duufaan uu jidho markaa dee geedkiiba uu ka daadiyo ama diiriba ay cunto dee markaa walaalkaa maalkiisa maxaad ku xalaashanaysaa buu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam amara annabiyu calayhi salaatu wasalaam oo ana nabiya wadaca aljawaa'ix ama amara biwadci aljawaa'ix rasuulku wuxuu faray waxaa la kala iibsaday musiibada ay ku dhacday iyadoon weli aan lala kala wareegin oo weli qofkii markaa meeshiiba aanu ka wareejin qofkii in laga daaya ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu faray waxaanuu yidhi bima yastaxilu axadukum maala akhiih midkiin muxuu ku xalaashanayaa walaalkii maalkiisa markaa waxaa kaloo rasuulku yidhi midkiin haddii uu walaalkii midho ka iibiyo fa asaabatha jaa'ixa oo midhihii markaa isagoon weli kala wareegin oo tusaalahaan dee bakhaarkiisiiba ay yaalliin ama kayntiisiiba ay saaran yihiin ay jaa'ixa ku dhacdo musiiba ay ku dhacdo falaa yaxilu laka an ta'khuda minhu shaya kuma bannaana inaad xoolihiisii wax ka qaadato bima ta'khudu maala akhiika buu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam xoolihii walaalkaa maxaad ku qaadanaysa waxaa la mid ah hadduu kaa iibsado sokor ama dee beriisba ama raashin kale isagoo bakhaarkaagii yaalla dabeeta musiiba ay ku hesho dee walaalkaa maalkiisa maxaad ku xalaashan xoolihii agtaada ayaabay musiibadu ku heshayoo waabad aragtaaye waa madhabka markaa imaamu shaafici raximahullah wadcu ljawaa'ix iyo abuu xaniifa markaa sida ay ku tegeen iyo leyth iyo saa'iru alkuufiyiin laakiin haddii xoolaha jaayixada iyo musiibadu meesha inay ku soo gaadho qofka qofka iibsaday uu sabab u yahay oo tusaalahaan midhihii oo bislaaday buu goosan waayo war adeer midhahaagan kaalay ka gooso geedkayga yay kaa daadana mayaana dhibaata gaadhine waan goosan doonaa bisha dambe waan adeer kaalay qaada roobabaa daaye sokortaadan kaalay meesha ka raro waan raran doonaa adigu iska daa buudhi isagu hadduu markaa sabab u ahaa inay musiibadu meesha kusoo gaadho oo isagu ay u suurto gashay inuu alaabtiisaa qaato ku intifaaco u qaadan waayey marka waxa weeyaan isaga ayaa ayaa ka dulmiga la yimi qofkii baayic ahaa ee wax ka iibiyana xaq uu ku leeyahay xaaladdaasi ma jirto waxa uu leeyahay sheekhu raximahu llah walaa yaxilu ma bannaana salafun wa baycun amaah iyo iib wada socdaana ma bannaana amaah iyo iib wada socdaana kuwa bannaan maaha waxaa markaa arrinkaa ay u deliishadeen culimmadu xadiidka uu leeyahay rasuulku sala allahu aleyh wasalam laa yaxilu salafun wa bayc walaa shartaani fii bayc walaa ribxu maa lam yadman walaa baycu maa laysa cindak waa xadiid saxiixa min xadiidi cabdillahi bni camr camr bn shucayb can abihi can jaddi waa cabdillahi bni camr bn caas irwaaga ayaanu ku saxiixinaya alcalaamatu alalbani raximahu llah waxaa marka uu leeyahay imaamu shawkani raximahu llah ma bannaana iib iyo amaah wada socda waayo rasuulka ale ee yidhi laa yaxilu salafun wa bayc iib iyo amaahi wada socdaa ma bannaana waxaa sheekhu leeyahay almuraadu bisalaf huna alqardu baa looga jeedaa waxaa looga jeedaa amaahdii baa looga jeedaa marka waa amaahdii shardiga iibka u ahayd amaahdii iibka shardiga u ahayd weeye tusaalahaan wuxuu leeyahay addoonkaagaasi waxa weeyaan ama addoonka waan kaa iibinayaa laakiin inaan kaa iibiyo waxaa shardi u ah inaad i amaahayso waxa weeyaan toban kun raashinkayga waan kaa iibinayaa laakiin waxaa shardi u ah inaad labaatan kun oo dollar i amaahiso sababta loo diiday maxay tahay waxaa loo diiday li'annahu waa qardun oo jara manfaca waa amaah soo jiiday markaa manfaco u soo jiiday qofkii haddaanu riba ahaynna waa riba bay yidhahdeen culimmadu ayu qardin jara manfaca in lam yakun riba fa huwa riba laakiin amaah iyo iib wada socda oo shardi dee aan isu ahayn oon isku xidhnayni waa bannaan tahay tusaalahaan inaad tidhaahdo war niyow iga iibi waxa weeyaan gurigaa markaad iga iibisana waxaan doonayaa inaan lacagta iminka qayb ku siiyo qaybta kalena waxa weeyaan inaad i amaahiso ad igu lahaato haadaa ba'si ma leh laakiin waxaa laga hadlayaa amaahdii iibka shardiga u ahayd ayaa waxa weeyaan la diidan yahay waxa uu leeyahay sheekhu raximahu llah walaa shartaani laba shardina ma bannaana oo fii baycin iib quro ku wada jira laba shardioo iib quro ku wada jiraana ma bannaana sida xadiidka laftiisa aynu akhrinay ku taalla walaa shartaani fii baycin haddaba labadan shardiye la leeyahay haddii shardi baycu laba shardiba uu koobsado ma bannaana suuradiisu maxay tahay waxaa jira shuruud la ysku waafaqsan yahay haddii bayca ay raacdo in baycaasi uu ansaxaayo waa shuruud alatii min muqtada alcaqdi waa shuruudda caqdiga iyo iibka iibka laftiisa uu keensanaayo tusaalahaan haddaan iminka maxamed gaadhi ka iibiyo adhaada maxamedoo gaadhiga waan kaa iibinayaa shardi waxaa inaad lacagtiisa iminka i siiso maxamedna wuxuu uhi waan kaa iibsanayaa shardi waxaa inaad gaadhiga iminka igu wareejiso shardaani fii beyc meen ahayn laba shardi oo shardi xaggiisa ay shardi xaggayga beyc bay ku wada jiraan labadaa shardi waxay ka mid yihiin min muqtada alcaqdi caqdigaaba keensanayaba iibkaaba wuxuu keensanayaa qofka baayiciina inuu thamanki iyo qiimihii qaato mushtarigiina dee shaygii inuu la wareego haddii la sheegiyo haddii kalebana labadaasi waa shardisan yihin iyagu waa iska yaalin marka labadaasoo kale iyaga bilitifaaq looma jeedo ashuruud alatii min muqtada alcaqdi shuruudda caqdigu uu keensanayo shuruudda qaarkoodna waa loo jeedaa bilitifaaq oo laba shardi oo kasta oo marka midkood la shardiyo aanu wax maxduuri iyo wax xaaraami aanay ku jirin haddii labadoodu beycii ay ku kulmaanna uu beycaasi mid faasida noqonayo labadaa shardiyo la shardiya beyca dhexdiisa waa xaaraam waa baycul ciina oo kale weeyaan tusaalaheedu waxaan kugu idhi iga iibso waxa weeyaan jaamacow rinkoodhkan iga iibso siddeetan igaga iibso waxa weeyaan mu'ajala siddeetan mu'ajala igaga iibso siddeetan doolar oo waxa weeyaan aad iska bixin doonto oo iminka aanad ii dhiibahayn laakiin shardi waxaa shardi waxa ah inaad iga iibiso ood igaga iibiso lixdan naqdiya waa laba shardi soo maha waa sharطaani fii bayc sideetan muajala waa shardi lixdan naqdiya waa maxay waa shardi kale weeyaan waa sharطaani fii bayc labadaa shardi haddii midkood uu goonni u baxo bayca waxba yeeli maayo oo haddaan tusaalahaan idhaahdo iga iibsoo siddeetan iga siisa muwaajil oo aad ka bixin doonto iminka aanad ii dhiibayn ma dhib bay leedahay dhib ma laha haddaan idhaahdo waxa weeyaan waar iga iibsoo waxaad markaa iga iga siisaa anaa iminka iibsanaye lixdan naqdiya iga sii may dhib leedahay laakiin labadan shardi hadday kulmaan bayculciina la ydhahda laa yajuus ma bannaana waa idaa tabaayactum bilciina waa iibkii rasuulkulah sal alay waslam in shaygii lagu iibiyo waxa weeyaan thaman mu'ajala aan imika la bixin ahayn deeta qofka laftiisii lagaga iibsado thamankii hore qiimi hore mid ka yaro oo naqdi oo iminka markaasi loo dhiibaayo bayculciina la dha markaa labada shard labada shardiya noocaasi haddii iib ay ku kulmaan inaanay xalaal ahayn taasi iyaduna waa mid daliil uu tusiyey maxaa soo hadhay waxaa soo hadhay shuruud waxaa dhici karta in laysu shardiyo shuruud aanu caqdigu keensanahayn oo caqdiga aan ka laasimahayn shuruuddaasi wax maxduura ama wax tusaale ahaan xaaraama ay wadataana ma jirto daliil xaaraantimeeye ma jiro tusaalaheedu waxau noqonayaa inaan xaashi ku idhaahdo xaabadaada iga ibi xaashiyow shardi waxaa inaad soo qaadaad guriga keento markaad guriga keentana inaad jejebisaad yaryarayso waa laba shardi soo maaha ya labadaa shardi min muqtada alcaqdi miyay ka mid yihin iibkaa xaabada la kala iibsaday miyay waxa weeyaan sulbigiisi iyo dhabarkiisi ay yihiin sooma dhici karta in xaabada la kala iibsado iyadoonu soono qaadin aanu jejebinna waayo labadan shardi wax maxduuri miyuu ka ratibmayaayoo tusaale ahaan suuradii ribada miyay leeyihin sida bayculciin oo kale ile bayculciina suuraduu leeyahay waa suuratu ribaayoo siddeetankan doolar iyo lixdanka doolar unbaa meesha la kala bedeshay rinkoorhkana waa la dhex geliyey un siddeetan doolar in lixdan doolar lagu bedeshaana de waa mid xaaraaman la ogolayn ama siddeetan dirham lixdan dirham in lagu bedesho laakiin tan maxaa ku jira xaabada soo qaado guriga keenoo guriga marad keentana jejabi baash bahal miiciyoo galooloo adag baad soo gurtay oo jejabinteedu waxay u baahan tahay in hadhow toole loogu yeedho rag kaloo faashish waaweyn sitee lacag labadan uma bixin kara adigu waa inaad jejabisa waan kaa iibsanaya gurigana aad keento wax maxduura miyay koobsanaysaa wax maxduuray koobsanaysaa ma jirto waxaanay soo gelaysaa shuruuddu rasuulku lahaa almuslimuuna calaa shuruuطihim ilaa sharطan axalla xaraaman aw aw xarama xalaalan muslimiintu shuruuddooda waa inay isu oofiyaan inay shuruud galaanna waa bannaanta ilaa shardi xalaal xaaraantimeeya ama xaaraam xalaaliya mooyaane idan khulaasadu waa maxay ayuha aljamaca khulaasadu waxa weeyaan marka la leeyahay walaa sharطaani fii bayc labada shardi ee bayca markay galaan fasahaadinaya waa labada shardi ee sidooda daliilu u mamnuuci u xaaraantimeeyey sida suurada bayculciinaha oo kale oo laba shardi oo kastoo kale lama diidana baycun wa sharطun baa ku soo aroortay xadiidka waana madhabka abu xaniifo isagu bayc iyo hal shardiyo wada socdaabuu diiday laakiin xadiidka sanadkiisa abu xaniifa ku jiro abu xaniifa ba lagu daciifiyeyba fii sanadihi abu xaniifa wa abu xaniifa waa daciif weeye cinda culamaai alxadiid xadiidkiisa lama aqbalo oo lama qaato taasina maaha macnaheedu fiqigiisa iyo ijtihaadkiisa inaan la aqbalahayn oon la qaadanahayn waa xadiidka sanadkiisa uu ku jiro ayaa daciif weeye waxa uu leeyahy sheekhu raximahullah walaa baycataani laba iibna ma bannaana oo fii baycatin hal iib ku dhex jira laba iiboo laba caqdiyo caqdi qura ku dhex jiraana ma bannaana suuradeedu maxay tahay culimada qaarkood waxay idhahdeen marka xadiid baa dee kusoo horray saxiixa ana nabiya nahaa can baycatayni fii bayca rasuulku wuxuu diiday laba iiboo hal iib ku dhex jira riwaayadda abi daawuud waxay leedahay man baaca baycatayni fii bayca falahu awkasuhumaa aw iriba ninka iibiyo laba iiboo iib ku dhex jira kooda yar buu leeyahay haddii kale wixii uu qaataaba waa ribo laakiin riwaayaddaasi may ansixinoo waa shaad sida culamaau lxadiid raxmatullaahi calayhim ay tilmaameen culimada qaarkood waxay idhahan suuradeedu waxa weeye inuu yidhaahdo waar haddaad iga iibsanayso shaygan ood naqdi bixinaysana waa lixdan tusaale ahaan haddaad amahanaysana waa siddeetan waa laba iiboo iib ku wada dhex jira bay yidhahdeen laakiin sida saxiixa taasi maaha laba iiboo iibku iib qura ku dhex jiree waa iib qura weeyaan oo dee meesha iib qurun baa lala kala tegayaa soo maaha ama dee lixdankuu ku iibsan doonaa ee uu amahan doonaa ama dee amahaduu iska daynoo siddeetan buu bixinoo saasi naqdi buu ku iibsan doonaa waa iib qura marka qofkuna dee xaq buu leeyahay shaygiisa inuu yidhaahdo war shaygaygan waxa weeyaan haddaad lacagta muddo igala maqnaanaysana dee qiimahaasi qaaligaa baan kaaga iibinaya haddaad dee lacagta iminka ii dhiibaysood naqdi i siinaysanna qiimaha waan kaa jabinaya waana ta dadku iminka ay ku tacaamulaan taasi dhib ma laha beycatayn fii beycada la diidayna sida raajixee saxiixa waxa weeyaan soo geli maayeen kadaalika waxa weeyaan baycu taqsiid waxaa la idhaahdo oo iminka lagu tacaamulo baycu taqsiidku waa haftada waxa inagu aynu u naqaano in la idhaahdo waxa weeyaan shaygaa haddii markaa aad naqdi aad ku bixinaysidna gaadhigaa waa laba kun oo doolar haddii kale waxaa lagu ogol yahay inaad hafto ku bixiso ood saddex sannadood gudahood aad ku bixiso oo markaa saddex kun oo doolar uu noqdo aad sanadkiiba kun doolar aad iska bixiso baycu taqsiidka caynkaasi isaguna waa mid jaayisa weeyaan haddaba baycatayn fii baycadan maxaa lagu xambaaraya waxaa lagu xambaarayaa sida raajixa bayculciinunba iyadana lagu xambaaraya oo bayculciin ayaa baycatayni fii bayca oo waxa weeyaan dushaa iib qura ayay ka tahay laakiin marka gunteeda loo dhaadhaco waa laba beyc weeye iga iibso iga amaaho lixdan igaga amaaho isla markiina iga iibiyo igaga iibi waxa weeyaan konton waa beycatayni fii bayca marka haddaad maqasho beycatayni fii bayca la diiday waa bayculciinaha weeyaan sababta loo diidayna waxa weeyaan waxa uu wasiilo u yahay waxaa la idhaahda ribada waa daraahim bidaraahim baynaha jamal buuri axad saxaaba waxa uu leeyahay sheekhu raximah ullah wa ribxu maa shaygii inuu faa'iidaana ma bannaana lam yadman aanu markaa aanu haynin oo aanu markaa dhiibi karin shayga qofku haba lahaadabe haddaanu shaygii aanu markaa dhiibi karin inuu ka faa'iidaana mid bannaan markaasi maaha oo dadka uu ka iibiya oo dhahda markaa iga iibsada shayga aanu dhiibi karin addoonkii baxsaday awrkii baxsaday baa la mida wahaakada wuxuu leeyahy sheekhu wa baycu maa shaygii inuu iibiyaana ma bannaana laysa cinda albaa'ici qofkan iibinaya agtiisa aan ahayn laysa cinda albaa'ic macnaheedu waa shay aanu lahayn buu iibinayaa tusaale ahaan tusaalaheedu waxa weeyaan sida iminka dilaaliintu tusaale ahaan ay sameeyaan nin buu u tegayaa wuxuu leeyahy warniyo gaadhi maad iga iibsan doontaa haa gaadhi sifadaa iyo sifaa noocaas haa waan kaa iibsanayaa imsaad iga siinaysaa waxaan kaa siinayaa laba kun oo dollar baan kaa siinaya gaadhi maba hayo isagu maba lahaba gaadhiba nin gaadhigii haystuu tagaya markaasoo odhanaya war hebelow gaadhigaagan iga iibi oo imisaan kaa siiya kun iyo siddeed boqol iga sii labadaa boqol markaa meesha ka dhex saaraya mogta gaadhi nin kale leeyahay buu nin ka soo faasaxaya horta taanu isagu soo iibsan laakiin hadduu isagu soo iibsado deeta ninkaa uu ka iibiyo waa bey caadiya laakiin gaadhigoo ninkii lahaa uu haysto dee dilaalla aanu ka ahayn ayaa nin wuxuu isaga dhigaya inuu isagu leeyahay markaasuu ka iibinaya kadib uu ninkii markaa uu doonanaya xadiid xakiim ibnu xizaam wuxuu yidhi ya'tiinii rajul baan ku idhi rasuulka nin baa ii imanaya fa yas'alunii can ilbeyc shay buu weydiinayaa iibkiisa oo laysa cindii aanan anigu hayninba abiicuhu minhu deeta waan ka iibinayaa shaygii uma abtaacuhu min asuuq kadib suuqaan ka soo iibsanaya oo sidaa dee shayga oonad hayninba adigu ayaad qofkii ka faasaxaysa deetale shaygii ma hayside waa inaad suuqa ka soo iibsatid oo dabeetana shaygii qofkii aad u dhiibto oo maa laa tamliiku waxaan adigu lahayn baad markaa iibisay fa qaala nabiyu laa tabic maa laysa cindaka rasuulku wuxuu uhi war waxaanad haynin ha iibin buu ihi nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam saasoo kale waxa aanad dhiibi karin dee waa maa laysa cindaka ayuunbu isaguna la xukum yahay oo ribxu maa lam yadman ayaa isaguna u soo gudagelaya wayajuusu waa bannaan yahay bayci bisharti cadami alkhidaac iyadoo laysu shardinayo inaan la yskhiyaamayn oo inuu qofku idhaahdo tusaale ahaan qofku waa qof iska badowa oo aan waxba ka garanahayn waxa weeyaan ashyaada qiimahooda ama waaba qof iska dee caqligiisu iska liito dee yukhdac fi lbuyuuc iibkaba waa lagu khiyaameeya wuxuu xaq u leeyahay qofkii marka wax ka iibsanaya inuu yidhaahdo waar dhegayso warya war anigu badow baan aha oo ashiyaadan waxba ka garan maayo wax allaala waxaan ka garanayaa ma jirto ama anigu ashyaada qiimahooda aadu lama socdo lacagta ma kala aqaano boqolkiiba kunkaas isaga kii khaldama haddaad iminkabay khiyaamayso alaabtaada adaa iskala ogow haddii khiyaama ay soo baxda meesha qubni faaxisha hadduu soo baxo xaqu wuxuu u leeyahy markaa qofku inuu shardi shardigaa qofka u dhigo qofkii shardigaa uu u dhigay ha dhowtoole waxa weeyaan haddii shaygii ay soo baxdo in qiimihiisii wax xaddaaf ka ah uu kaga iibiyey inuu u celiyo markaa xaq buu u leeyahay wuxuu leeyahy sheekhu waalkhiyaaru fi lmajlis wayajuusu waxaa bannaan alkhiyaaru kala doorasha ayaa bannaan la kala doorto in bayci la socodsiiyey in laga noqdo fi lmajlisi meeshii wax lagu kala iibsado inta la fadhiyo ama waalkhiyaaru fi lmajlis haabitun waa mid sugan maa lam yatafaraqaa intaanay labadii qof kala tegin khiyaarku waa noocee baday khiyaaru lmajlis baa jira oo khiyaaru lqubni baa jira khiyaarulqubnigiiu markaa sheekhu halkaa uu ku tilmaamay uu leey marka shardiga uu wato wayajuusu bisharti cadami alkhidaac waa khiyaarulqubni weeye qofkii waa wuxuu u shardiyay haddaad khiyaamayso waan kuu soo celinaya khiyaaru sharina waa la ydhaha kaa laftiisa khiyaaru lmajlis waxa la dhaha baa jiro labada qof haddii shaygii ay kala iibsadaan mid waliba ikhtiyaar buu u leeyahay inuu shaygaa iibkiisa ka noqdo inta meeshii ay wada joogaan albayicaani bilkhiyaar buu yihi rasuulku maa lam yatafaraqaa intaanay kala tegin mid waliba ikhtiyaar buu leeyahy fii bacdi riwaayaat wa kaanaa jamiican oo ay wada joogaan culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihiin wada joogista waxaa looga jeedaa walow haba dheeraatay meeshii inay wada joogaan tusaalaha hadday laba nin diyaarad wada fuulaan oo diyaaraddaa dusheeda ay wax ku kala iibsadaan oo diyaaradda toban saacadood ay soconayso ilay majliskii oo weli wada joogaane dee waxaa mid waliba xaq uu leeyahy iibka inuu ka noqdo alana yaabina iminka diyaaradaha dhexdooda suuq baa ka jira waxa weeyaan mabiicaatu suuq alxura waxa la ydhahda jiro lagu keeni lagu alaab ma iibsanaysa adoo diyaaradda saaran marka majlis khiyaaru lmajlis ayaa qofku markaa xaq uu leeyahy sida culimada badankooda ay ku tegeen waana sida uu ka fahmay saxaabigii markaa xadiidka warinaya cabdillaahi ibni cumari mana banaana bu uhi rasuulku sal alla alay wasalam inuu markaa dee qofkii ka baxsado si waxa weeyaan khiyaarulmajliskii uu uga lumiyo haddii niyada noocaasi meesha ay taallu doonayo qofkan xoolihiisa inuu sidaa dee uu ku qaato dee niyada noocaasi waa niyatun aathima weeye waa niyo dembaabsan ibnu cumar baa samayn jiro xadiidka warinayo ibnu cumarna waxay yidhaahdeen culimmadu dee qowlkiisu xujo iyo daliil maaha imaamu maalik isagu wuxuu yihi khiyaarulmajliska waxaabaa looga jeedaaba inta aanu inta aan caqdiga la ridin mid waliba khiyaar buu leeyahay baa looga jeedaa laakiin mar haddii caqdiga uu dhaco waxa weeyaan khalaas khiyaarkii waa dhammaaday walow haba wada joogaanbe waa mukhaalafa sariixa lilxadiid saa ogeed baa culimmadu yidhaahdeen garan mayno imaamu maalik ma naftiisuu tuhmay mise waxa uu tuhmay naafic mise cabdillaahi ibni cumar buu tuhmay waayo xadiidku waa min ariiqi maalik can naafic can ibni cumar can inabiy sala alla alay slam maalik laftiisa sanad ku jir markaa maalik xadiidkan muxuu ugu dhaqmo ma naftiisuu tuhmay oo markaa ku tuhmay inaana xadiidka dabdin ama ay been sheegayso mise ibni cumar buu tuhmay mise naafico markaa sheekhiisaa buu tuhmay maxaa kalifay inuu xadiidka aqbali waayo qawluhu marka waa marduud fi hadihi almasala qaala raximah llah baabu riba ribada baabkii lagaga hadlaayo weeye ribadu luqa ahaan waa aziyaada datu rabw ilaa dati rabwatin ilaa dati rabwa waa ka ilahay le maa rabwa macnaa irtifaac wa ziyaada wa rabat waa ka ilahay le dhulka bimacnaa zaadat way soo foocdo waa markii roobkii markaa uu ku daayay sharci ahaan markaa ribada waxaa looga jeedaa laba shay oo markaa ka mid a ashyaada ribowiga ashyaada dhami ribowi ma wadaahe in iyagoo markaa isku jinsiya la isku bedesho maca tafaadul iyadoo wax la isdheeraysiinayo ama iyagoo markaa mid dib loo dhigaayo kala jinsiba markaa ha ahaadaane ribadu markaa waa xaaraam kitaabka iyo sunnada iyo ijmaacuba waa xaaraantimeeyeen yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu riba adcaafan mudaacafa ayaa ilaahay yidhi aladiina yakuluuna riba aladiina yaakuluuna riba laa yaquumuuna ila kama yaquumu aladii yatakhabatuhu shayطaanu min almas axaadiida rasuulkuna alayh salatu wasalaam aad bay u fara badantay xataa uu yihi shaikhu lislaam raximah ullah waciid kumuu soo aroorin buu yidhi dembi marka shirkiga laga yimaado inta waciid uu ku soo arooray ribada waayo ribadu waxa ay fasaad fara badan bay mujtamaca ku keenaysa dhaqaalii bay fasahaadinaysa iminka sooma maqlaysid sooma maqashid iyadoo la leeyahay laba maalmood gudahood baa bangi weyn uu ku kacay ama sharikad weyn baa kacday maxaa sababaya ribada ayaa markaa sababaysa yamxaqu llahu riba wa yurbi sadaqaat ilahay baa masaxaaya oo markaa baabiinaya dhaqaala dara ayaa markaa ribadu ay keenaysa suurtagal maaha in ribo markaa wax lagu faa'iido dhinac kale marka laga eegana dee dadkii xaaraan bay cunayaan oo jasadkoodii markaa xaaraam ku baxaaya wa ayumaa laxmin nabata bixaraam faannaaru awlaa bihi buu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ribada markaa waxay u qaybsantaa laba qaybood riba alfadl iyo riba anasiya riba alfadli macnaheedu waxa weeyaan laba shay oo ribowiya ashyaada ribadu ay gasho ka mid ah oo markaa dee isku jinsiya isku jinsiya maxaa looga jeedaa ee cilatu riba fiihima waaxida cilada ribada ayay mid ka yihiin weyaan macnedu haddaad maqasho waa isku jinsi aad baynu ugu celcelin doonaa lafdigaas haddii la isku iibiyo wax la isdheeraysiyo sida dahab iyo dahab oo kale ama dahab iyo fido oo kale ribay noqonaysa riba alfadl riba nasiana waxa weeyaan laba shay oo markaa ribowiya walow dee isku jinsi ha noqdaan ama kala jinsiba ha noqdaane in la isku iibiyo iyadoo markaa mid dib loo dhigaayo mid iyadoo dib markaa loo dhigayo oo aan la dhiibahayn marka wuxuu leeyahay sheekhu yaxrumu waxaa xaaraama baycu dahabi dahabki in lagu iibiyo bidahabi dahab in lagu iibiyo lagu bedasho waalfidati bilfida fidadiina in fido lagu bedeshaa xaaraama waalburi bilbur burkiina in bur lagu bedelaa xaaraama waashaciiri bishaciir heediina in heed lagu bedelaa xaaraama waaltamri bitamri timirna in timir lagu bedeshaa xaaraama waalmilxi bilmilxi milixna in milix lagu bedeshaa xaaraama ilaa mithlan bimilin in iyadoo isleeg la isku bedelanayo mooyaane dahab dahab haddaad ku bedelayso waa in isleekaadaan garaam ahaan iyo wasni ahaan waa in isleekaadaan fidadii saas waa in isleekaato burki waa inu isleekaado shaciirti waa in isleekaato tamarki waa inu isleekaado milixdi waa in isleekaato haddii la kala badiyo maxaa dhacaya labadaa shay inta la isku iibiyo waa riba alfadli ribada la idhaahdo ayaa meesha imanaysa walow haba kala wanaagsanaadaan oo haddii dahabka midna uu yahay ciyaarkiisu tiscata cashar midna uu yahay waaxid oo cishiriin waa ciyaaraadka ama maqaayiista dahabka uu kala leeyahay xagga jawdada iyo wanaaggeeda waxa weeyaan waa inay isku wasni noqdaan siduu doonaya ha wanaagsanaa timir caamiya iyo mid cajwadii madiinaa haddii la isku iibinaayo waa inaan markaa aan la kala badin hadduu qofku idhaa de waayo anigu dahab wanaagsan baan doonaya inaan dahabkeen ku bedashe maxaa maxaan yeelaa waxaa la leeyahay kaagan iibisa rasuulku uhi alayhi salaatu wasalaam oo qiimo kale dee ku iibi deetana ka wanaagsan aad sheegaysa iibso timirtaada xun iibiyo deetana timirta wanaagsan aad sheegaysa iibso laakiin timir adoo timir ku bedelaaya yaana isdheeraanin marka lixdaasi sinfiya sheekhu meesha uu ku tilmaamay waa lixda sinfi ama lixda nooc ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu caddeeyey inay yihiin ashyaada ribadu ay gasho lixdaa nooc haddaba sheekhow lixdaa nooc waa qaybsamayaan waxay u qaybsamayaan laba qaybood dahabka iyo baasha la idhaahdo fidada cilatu riba fiihimaa waa waaxida cillada ribadu ay u gashay labadoodu waa cillo qun waa isku mid ama aynu idhaahno waa wasniga iyo miisaanka ama aynu idhaahno cilladu waa in ashyaada qiimahoodi iyo thamankoodii ay yihiin sidaa ogeed haddii dee dahab dahab lagu iibiyo laba shardi baa la rabaa inuu isleekaado iyo iyo inuu taqaabud jiro oo hooy oo hoo ay noqoto haddii fido fido lagu iibiyona waa saas oo kale haddiise dahab fido lagu iibiyo inay kala badnaadaan dhib ma laha ee maxaa shardi ah in taqaabud meesha uu jiro iyo dembiyaday noqoto hoo dahabkaagan dahabkan hoo oo fidadaysi waa inay noqoto wa ida ikhtalafat hadihi alasnaaf fabiicuuha kayfa shi'tum buu uhi rasuulku alayh isalaatu wasalaam idaa kaanat yadan biyad haddii ay tahay mid markaa la ysu dhiibaayo hase ahaatee dahabkii iyo fidadii haddii lagu beddelanaayo ashyaadan kale ee afartan kale ilay cillatu ribaa kama midaysnee waxaa bannaan tafaadulka iyo nasaa'adu labaduba waa bannaayin oo haddii haddii dahab aad qamadin ku beddelanayso dahabki iyo qabadidu inay isleekaadaan shardi maaha in labada markaa la isweydaarsanayoo la ysu dhiibayaana mid shardiya maaha waxaad odhan kartaa war dahabkaygan hooyo toban galaan oo markaa qamadiya sanadku markuu dhammaaday ii ken waxaa taa markaa u daliila xadiidka inoogu iman doona baabka salamka ama baabu salaf oo waxaa rasuulku madiine u yimi wahum yuslifuuna fi thimaar iyagoo midhaha markaa lacagtooda sii dhiibaya asalam waa taqdiim althaman wa ta'khiiru lmusaman lacagtii baa la qadimayaa shaygii la iibsanayeyna dib baa loo dhigaya waa amaahdii xagga kale loo rogay un amaahdu maxay ahayd in lacagta dib loo dhigo shaygana la qaato soo may ahayn xagga kale un u rog lacagtii baa la qadimayaayo shaygii la iibsanayeyna dib baa loo dhigaya oo lacagtanoo sanadku markuu dhammaado toban galaan oo qamadiya oo noocaasiya waxa weeyaan ii ken marka iminka maxaa la isku iibiyey dahab ama fido ama lacag iyo qamadin iyo dembiyad miyay tahay maa hadda iyo dembiyad marka dahabkiiyo fidada iyaga halkaa inoogu saar haddii ashyaadan kale iyaga lagu iibinayo lama shardiyo tasaawiyo taqaabudtoona waa tabta iminka lacagtu innaga aynoo tahay lacag haddaad raashin ku iibsanayso lacagtiiyo raashinku inay isleekaadaan miyaa la shardiya waa maya somaa sheekhow miyaa la shardiya inay iyo dembiyad noqoto dadkan maalin walba beriiska iyo iyo daqiiqda iyo sonkorta amaahanaya ilaa bishu markay dhammaataan mushaaharka qaato ayaan kuu keeni doonaa sababtu maxay tahay waayo dee isku jinsi baanay ahaynoo cillatu ribaabaabay dee ku kala duwan yihiinba ashiyaadan kale markaa ee burka iyo shaciirka iyo timirta iyo milixda iyaga mid walba haddii lagu iibinaayo kiisa haddii lagu iibinayo dee laba shardi baa la shardinaya waxaa la shardinaya tasaawiya taqaabud inay isleekaadaan iyo in markaa laysu dhiibayo haddii burbur lagu iibiyo ama ama shaciir shaciir ama tamru tamr ama milix milix haddii markaa ay kala duwan yihiinna maxaa la shardinayaa taqaabud baa la shardinaya haddii bur shaciir lagu iibiyo maxaa la shardinaya taqaabud inay kala badnaadaan dhib ma leh toban galaanoo shaciira inaad shan galaanoo bura siisata waa bannaanta leanna waa waa iskhilaafeen oo waa kala duwanaadeen laakiin maxaa shardi ah taqaabud baa shardi ah in laysu dhiibayo ayaa shardi ah wuxuu leeyahay sheekhu wa fii ilxaaqi hayriha lixdan waxaan ahayn in la haleeshiiyo biha lixdaa la haleeshiiyo khilaafun baa ku sugan ayuu ku leeyahay sheekhu waa isku khilaafeen markaa culimmadu ashyaada ribowiga ribadu ay gashaa ma lixdan naskuu caddeeyey unbaa mise qaar kalena waa la haleeshiinaya waxay ku tegeen markaa jumhuurta culimadu culimmada badankoodu in ashyaa kalena la haleeshiinayo o laga dabageynayo oo lixdaa rasuulku magacaabay aan ahayn ashyaada kale layska haleeshiin maayo o laga dabageynin maaye waa in la eego maxay tahay cillada keensatay lixdan shay inay noqdaan ribowi kuwa riba ay gasho cilladii nas caddeeye ma jiro cilladii markaa maxay noqonaysaa mar haddaan ahayn cilla mansuusa dee cilla mustanbada bay noqonaysaa cillo istinbaad lagu soo saaro mar haddii cillada ay noqoto cillo istinbaad lagu soo saarayana dee ahlulcilmigu waa iskhilaafeen oo jumhuurtu waxay isku waafaqeen in ashyaa kale la haleeshiinayo laakiin wixii la haleeshiinaya bay isku khilaafeen iskhilaafkoodana waxaa sababu noqday inay waxa weeyaan isku khilaafeen cillada xanaabila waxay yidhaahdeen dahab iyo fido riba waxaa u gashay inay yihiin mawsuun ashyaa la miisaamo idan shay kastoo la miisaamaa waa ribowi wey afarta shay ee kalena waxay riba u gashay inay yihiin makiil ashyaa la miisoo la galaameeyo shay kastoo la galaameeyaana markaa isaguna muxuu noqonayaa ribowi u noqonaya ba idhahda waxbaynamay reebin xanaabile soo maaragti maxay noo reebeenun macduudkunbay noo reebeen shaygii tiro lagu iibinayay dee ee laysu dhiibdhiibaayey sida dee khudrawaadkan tusaalahaan suuqa iminka lagu iibinaye lagu dhiibaya xabadda xabxabka lagumana markaa miisayo lagumana miisaamayo kuwaasubay ka reebeen iyagu shaaficiyana waxay yidhaahdeen cilladu iyada dee horta cillo waa laysku waafaqsanyay cillada laba jus bay leedaho jus waa laysku waafaqsanyay inay isku jinsi ahaadaan waa laysku waafaqsanyay oo laba shay oo kala jinsiyi haddii laysku iibiyo mar riba ma gelaysa dee laakiin